قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر رواه مسلم مصنفك رحمه الله xadiidkii afar iyo labaatanaad oo darsigiina uu ka bilaabanayo wuxuu xadiidkaas laga wariyey abu hurayra radia allaahu canhu inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi asalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ahi oo maktuubada faradka ah waljumucatu ila aljumuca jumcadan salaadii la tukaday maalinka jumcaha ilaa maalinkiisa kale jumcada kale laga gaaro iyo wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaankan ilaa ramadaankiisa kale la gaaro mukafiraatun yacni kuwa dhaafo weeye oo ilaahay dunuubta uu ku dhaafo limaa baynahunna wixii dhexdooda ahaa oo dunuub salaadaha dhexdooda dhacay jumco ilaa jumco kale dhexdooda dhacay ramadaan ilaa ramadaan dhacay yacnii kuwo dunuubta lagu dhaafo weeye oo allah subxaana wa tacaala kafaaru ka dhigay cibaadooyinkaas laakiin waa goorma majtunibat ilkabaa'ir yacni inta kabaa'irta laga dheeraanayo muddata ijtinaabi alkabaa'ir maada waa midda ay maxaadu dhahaan maa masdariya darfiya ay dhahaan qofka intuu daa'im yahay kabaa'irta intuu ka fogaanayo dembiga weyn intaa ka fogaanayso xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku soo saaray salaadaha shanta ah hadda casaraan tukannay ilaa maqhribka inta u dhexle wixii dunuub kaa dhaco maqribka haddaan tukanno maqribkii ilaa cishaha wixii dembi kaa dhaco cisho haddii la tukado ilaa salaada subaxii dunuubta dhexdeeda kaa dhacdaa salaad subax markaa tukata ilaa duhurkii laga gaaro dunuubta dhexdeeda dhacdo waa mukafiraat ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtu ku dhaafaa wakadaalika jumcadii aan tukannay oona soo dhaaftay ilaa jumcadeeda kale laga gaaro dembiga qofka muslimka ka dhaco mar haddoo jumcadii tukaday jumcadeeda kale la gaaro ayadana ilaahay waa kuu dhaafayaa dunuubta dhexdeeda dhacda sidoo kale soonkan aan soomannahay ilaa soonka kale laga gaaro dunuubta dhexdeeda qofka muslimka ka dhacdo waa loo dhaafaa laakiin hal shardi baa lagu xiray waxa weeye inta uu qofku ka fogaanayo dunuubta kabiirada ah dunuubta waaweyn intuu iska ilaalinayo marka xadiidkaas waa xadiid aad u qiimo badan saddex cibaado buu ka hadlay salaadaha maktuubada ah jumcada cibaadada la sameeyo oo salaadii ah iyo ramadaanka soonka ay dadku sooman yihiin saddexdaa cibaado oo saddex cibaado waaweyn ah laba ay salaad tahay midna uu soom yahay cibaadooyinkaa la sameeyo ilaahay dunuubta ku dhaafaa maxaa yeelay ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay wa aqim asalaata tarafay annahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lildaakiriin salaadaha maalinta gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambe og habeenka qayb ka midana salaada og oo waqtiga salaadaha cishaha iyo iyo maaragtay maqhribkiiba habeen wey maalinta awalkeeda salaad subax iyo baxagalayo duhurkii salaaddii subax aakhirkeedana duhurkii casarkii bacda zawaal u wey labaduba marka salaadaha shanta ah iyo habeenka qayb ka mida waxaa weeye ilaahay wuxuu leeyahy ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaaggaas aad samayso ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtaada ku dhaafaa oo ku tirtiraa waxay tirtiraan sayi'aadka qofka uu leeyahay ayay tirtiraan laakiin waa markii kabiirada laga fogaado waxa la dhaafayo marka dunuubta labaa loo qaybiyaa sakaa'ir iyo kabaa'iraa la yidhaahdaa dunuub aanan dembi kabiiraa weyn ahayn oo dembi yar ah iyo mid kabiiro la yidhaahdo oo dembi weyna labadaasaa loo qaybiya sakaa'irka waxyaalaha ilaahay uu ku dhaafo cibaadooyinkaana ka mid ah cibaadadan la samaynaayo sadaqada aad la baxdo birul waalideynka ixsaankaas aad samayso wanaagga aad ka shaqaysoo idin wanaagga aad ka shaqaysoo idin baa lagu dhaafaa amaa mar hadday dembigu kabiiro yahay yaxtaaju ilaa tawba dembiga hadduu dembi kabiiro yahay towbo u baahan yahay hadduusan qofka saaxiibkiisa ka towbo keenin salaadahan iyo iyo iyo cibaadada oo dunuubta yacni cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn ka mid ihi soonka iyo salaadaasi haddii la yidhi yacni majtunibat ilkabaa'iru lagu xiro oo kabiiro haddaan laga dheeraan aan qofka loo dhaafaynin kuwa kalena oo ka hooseeyana waa kas waa min baabi alowlaa wey waa kasii yacni taag daran yihiin marka qofka waxaa la rabaa dunuubta kabiiradaa inuu iska ilaaliyo si sakiirada ilaahay ugu dhaafo sakiirada lafteeda waxaan waa yar yihiin inaadan dhihine yaraantooda lafteeda sakiirada haddii sakiiro kale lagu daro oo tu kale ay ku darsanto uma takuunu kabiira sakiira sakiira sakiira kabiira isku beddelaysaa israar haddaa ku samayso marka sakaa'irka dunuubta yaryarkaa baa lagu dhaafaa amaa dunuubta waaweyn towbay u baahan tahay sida ilaahayba uu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima fi suurati nisaa allah saasuu leeyahy haddii aad ka fogaataan kabaa'ira maa tunhowna canhu waxaa laydinka reebaya dunuubta laydinka reebaya kuwooda waaweyn haddii aad ka fogaataan nukafir cankum sayi'aatikum dunuubtiinaan idiin asturaynaa oo laydiin dhaafi wanudkhilkum mudkhalan kariima aakharana jannaa ilahay idin siinaya subxaanahu wa tacaala w kabaa'irka iyo sakaa'irka culammada way ka hadlaan maxaa kabiiro la yidhaahdaa dembiga goormuu kabiiro noqonayo dembiga goormuu kabiiro noqonayo kabiirada culammadu waxay ku tacriifiyaan tacaariif fara badan ay u sheegeen qeexidyo badan ay sheegeen wax badan bay ku qeexaan laakiin midda ugu wanaagsan oo sheikhuna noo soo guuriyey wuxuu leeyahay wa axsanu maa qiila ina alkabiirata maa rutiba calayhi xaddun fi ddunya aw tuwucida calayhi bialaakhira aw lucina saaxibuhu aw rutiba calayhi qadabun wanaxwuhu hadalka sidaasuu ku tilmaamay kabiiro waxaa la yidhaahdaa wixii xad ilaahay uu ka ratibo hadduu qofku khamro cabo xad buu leeyahay afartan jeedal ha lagu dhuftaa la leeyahay hadduu zinaysto uusan nikaax soo marin boqol karbaash ha lagu dhuftaa la leeyahay hadduu nikaax soo maray rajmi ha lagu dilo baa la leeyahay hadduu waxado gacanta ha laga goyso xad ma aha kabiiraa la yidhaahdaa maa rutiba calayhi xadun fi dunya adduunka xad loo sameeyey xuduud lagu oofila cuquubo ah wixii loo sameeyey kabiiraa la yidhahdaa ama wixii markii dembiga la sheego ilaahay ou aakhare inuu naarayo loogu goodiyo qofka la yidhaahdo qofku waxaa sameeyo fa inna lahu naara jahannam yacni sidaasoo kale yaa la yidhaahdaa waa kabiiro wey amase qofka saaxibkeedaa la lacnado kiisaa yeelo fa calayhi lacnat ullahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin la yidhaahdo ilaahay kuwaas waa kuwa ilaahay lacnaday lacnad loo dabamariyo oo raxmadda ilaahay u qofka laga fogeeye ihi amase qadab loo dabamariyo caro ilaahay subxaanah wa tacaala waqadib allahu calayh yacni taasoo kale la yidhahdo dunuubtaas ayaa kabiirada macnaha ugu fiicanoo lagu fasiro waa wixii xad uu ka ratibmayo adduunka amase yacni naar loogu goodiyey ama qofka sameeyaa la lacnaday ama caro ilaahay inuu caroonayo la sheegay kabiirada sidaasaa la yidhahda wixii ka soo haray intaas baa dembiga sakiiro la odhanaya waa dembi yar weeyaan marka waxaa la rabaa salaadahan waxa ilaahay uu qofka ugu dembi dhaafaya inuu qofku garto inay dunuubta sakiiradaa tahay amaa dunuubta kabiiradaa towbay u baahan tahay towbadana shuruudeedii waad garanaysaan inuu waxaan dib dambe uusan ugu noqonin ou goosto inuu waxaan ka fuqo uu ka haro inuu ka shallaayo inuu xaq bani aadam haddii uu ahaa uu u celiyo oo ka xalaal dalbo qofkii iyo wixii la mid ah weeyaan marka faa'iido weyn buu leeyahay dunuubta sakaa'irka inuu ilaahay noo dhaafo buu xadiidkaas nabigeenna noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam alxadiid araabic cashar marwiyun can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ahi iyo waljumucatu ila aljumuca jumcadan ilaa jumcadeeda kale la gaaro wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun kuwa dhaafo wey ayagaa dhaafaya dunuubtu ilaahay ku dhaafaa baa loo jeeda waa kuwa asturo limaa baynahunna wixii dhexdooda ahaaday ee dunuub sakaa'ir ah ayuu rabbi ku daayaa majtunibat ilkabaa'ir inta dunuubta uu qofku ka fogaanayo inta laga fogaanayo dunuubta kabaa'irka waaweyn intuu qofku ka fogaanayo ilaahay taasuu ugu dhaafayaa weya marka salaadahan iyo soonku waa cibaado weeye cibaadaduna iimaanka qofka uu leeyahay ayay kordhisaa way kordhisaa iimaanku waa geed oo kale buu la mid yahay waxa iimaankan uu ku koro waa taacada wey taacadaasuu ku kora cibaadada iyo soonka iyo sadaqada iyo khayrka ayuu ku koraa wey alxadiidu alkhaamis walcishruun xadiidkii shan iyo labaatanaad marwiyun can maalik bni alxuwayriti radia allaahu canhu qaal maalik bni xuwayrit saxaabigaas ayaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salluu tukada kamaa ra'aytumuunii sidaad ii aragteen usallii anu u tukanayo sida aniga aan u tukanayood aragteen inaan u tukanayo aad ii aragteen u tukada ha ka bedelina sifadaas ficil hadday tahay hadday qowl tahay salaada la samaynayo waa afcaal iyo niyaad iyo aqwaal bay ka kooban tahay marka wixii sidaan u sameeyey u sameeya wa idaa xadarat isalaatu salaada wakhtigeeda haddii uu soo galo falyu'adin lakum axadukum falyu'adin lakum ha idiin addimo idinka lakum idinka ha idiin addimo axadukum mid idinka idin ka mida muslimiinta qof ka mida markii wakhtigu ou galo ha idiin addima buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waliya'ummakum imaam ha idiin noqdo akbarukum kiina idinkugu weyn kiina idinkugu weyn imaam ha idiin noqdo ha idin tujiyo xadiidkaas waa muttafaqun calayhi akhrajahu albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidkan saddex jumlo oo waaweyn ayuu kulminayaa tan ugu horayso jumlada ugu horayso waa midda uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani uu leeyahay salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa faqrada koobaad wey inaan u tukanno sidii nebiyulaahi muxamed oo u tukadayo saxaabada ay nooga soo guuriyeen inaanu u tukanno baana laka duway jumlada labaad waxaa waaye waidaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum waa jumlada labaad wey wakhtiga salaadda markuu soo galo waa in qofka muslimiinta mid ka mid ihi ou aadaamo ou noo addimo qaybta saddexaad jumlada saddexaad ee xadiidka uu ka warramayo markii salaadda la oogayo in la galo la rabaa wuxuu yidhi nabiga waliya ummakum akbarukum kan idinka idinkugu weyn imaam ha idiin noqdo saddexdaas arrimood ayuu ka warramay tan ugu horrayso wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayada ayaa ugu weyn oo loona hormariyey maxaa yeelay waxyaalaha tusinaya mutaabacada ayay ka mid tahay nebiyulaahi moxamed lagu raacayo calayhi salaatu wasalaam diinkan markuu nebiyulaahi moxamed oo ilaahay u soo dhiibay camalka camal walba markuu sameeyo salaadda markuu tukaday oo mimbarka intuu ku istaagay isagoo sii jeeda oo mimbarka korkiisa ku tukaday markuu sujuudda gaarayana mimbarka inta ka soo degay dhulka ku sujuudayo si saxaabadu u wada arkaan oo salaadiisa uu dhammaystiray buu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saan anigu u tukanayaad ii aragtaan u tukada wakadaalika xajkii markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xajiyey xajkii acmaashiisa markuu gutay ayuu wuxuu ku yidhi lita'khuduu cannii manaasikakum yacnii khuduu cannii manaasikakum iga qaata aniga manaasigtiinnii camalkii xajka aniga iga qaata oo dhowr jeer uu ku celiyey khuduu cannii manaasikakum yacni siduu nabigu ula yimid baa la rabaa in loola yimaado marka arrintan salaada ah oo hadda nebigu uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaaddu afcaalna way leedahay aqwaalna way leedahay niyana way leedahay oo marka hore salaadan aad tukanaysa waa inaad niyeysataa in salaadaas waxaa la rabaa intaadan gelinna shuruudu salaa inuu qofku kamilo salaadda wakhtigeedu waa inuu galaa qofku waa inuu satrul cawre ou la yimaadaa waa inuu soo dahaaro qaataa waa inuu istiqbaalulqiblo sameeyaa iyo wixii la mid ah shuruuddii salaadda markuu soo kamilo uu dhammaystiro buu markaas yuu salaaddii u istaagayaa salaadda wuu cayinayaa qalbiguu ka cayinayaa salaadda ay tahay casar inaad tukanayso casaraad qalbigaada ka niyeysanaysaa waa salaad casar waxa meeshaad u timid aad tukanaysid duhur ma aha maarata salaad subaxna ma aha markaa kabacdi siduu nebigu u tukan jiray nebiga markuu allaahu akbar yidhaahdo salaadda allahu akbaruu ku xihan jiray waa ina allahu akbar ku xihata usallii iyo nuweytu usallii iyo lagaama rabo nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam allahu akbaraad ku xihan markaa xihanayso nebigu gacmihiisa qiblada u jeedin jiray markaasuu yacni xadwa mankibayhi ama furuucu udunayhi labadaas ayuu qiblada u jeedo yuu saas u xihan jiray garbihiisuu la simi jiray riwaayaadka qaar dhagaha meeshooda hoose ayuu gaarsiin jiray markaasuu salaadda xihan jiray markuu salaadda xirto ducaa ulistiftaaxuu nebiga akhriyi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh ducooyinka adkaar fara badanba ku soo aroorto ee nebigu akhrin jiray kutubahana aad ku aragtaan uma faatixadaba uu akhrin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda subaxii qiraa'ada wuu dheerayn jiray wuu dheerayn jiray oo tiwaalulmufasal ayuu ku tukan jiray mufasal yacni suurat alxujuraat iyo yacni kuwooda dheerdheera la yidhahda subax annaga aan jalaadka khamiis la yidhahnoo kaleeto ayuu nebigu ku tujin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa salaadda subaxii wey salaadda maqribka wuu yarayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waa gaabin jiray qiraa'o yaroo ku tukan jiray waa yacni ma dheerayn jirin salaadaha kalena labadaa salaadood mid midda dheer iyo midda gaaban dhexdooduu ka dhigi jiray duhurkii casarka iyo maqribkii saasuu samayn jiray marka nabigeenna markuu qiraa'ada dhammeeyo waa rukuuci jiray markuu uu rukuucayo dhabarkiisa nabigu waa simi jira salawaatu ullahi wasalaamu calayh mowdaca sujuudihina wuu eegi jiray meeshuu ku sujuudayo fiirin jire lugihiisa hoostiisa ma fiirinayo qofka meeshuu ku sujuuda inuu eego baa raba markaa kabacdi ictidaalkan inuu si toosa u istaago baa la rabaa xubin walba meeshiisa inuu ku ekaado markaas kabacdi waxay u baahan tahay rukni kastoo la samaynayo tuma'niina iyo xasilooniya u baahantay qofka uu ku xasilo markaa kabacdi ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu sujuudi jiray sujuudda uu la iman jiray waxaa weeyaan ducooyinkuu nabiga sujuudda ku akhrin jiray aljuluus bayna sajdatayn kulli iyo rukuucda iyo kulli waa kutubaha ku soo aragteen marka ducooyinkaasuu akhrin jiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaa atixiyaadka dambe oo nebiga u fariisto tashahud ka hore hadday salaadu yacni hulaahiya tahay ama rubaaciya ay tahay atixiyaadka hore iftiraasha qofka laga rabaa inuu u fariisto lugtiisa bidixda inuu ku fariisto lugta kalena uu taaga baa la rabaa saas faraheedana uu qiblada u jeediyo baa la rabaa qiblada u jeediye baa la rabaa ama atixiyaadka dambe tawaruk baa la yidhaahdaa inuu sinta dhulka dhigaa la rabaa lugta bidixdana uu lugta midigta hoosteeda ka bixiyo baa la rabaa lugta midigtana ay taagan tahay yacni faraheedu ay taagan yihiin baa la rabaa marka salaadda siduu nebigu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam in loo tukado in loo tukado baa la rabaa wax alla wixii salaadaada burinayana oo ama ama ajrigeeda nusqaaminayo khushuucii iyo wax lamida kaa qaadayana inuu qofku ka fogaado baa la rabaa salaadda inta yartoo taagan tahay inuu qofku khushuuc ku tukado qiraa'ada la akhrinayo ku tadabburo asaga qiraa'adu akhrinayo uu fiirfiiriyo yacni macnaheeda oo uu aad ula socdo baa la rabaa weeye marka nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkaas uu bixiyey oo ah salluu kamaa ra'aytumuunii usallii uu yidhi waa amar oo qaybna waajiba kulmin karo qayb istixbaabna kulmin karo meesha mustaxabna oo sunnanimadeedii ay sunno tahayna sunnanimo ah meesha waajib ka ahaydna waajib ay tahay leanna faatixada kole kama tegi kartid rukuucdii iyo sujuuddii waxyaalaha arkaanta ah siday tahay inaan ula timaada baa la rabaa qaybtaa waa faqrada koowaad oo ah nebigu uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli salaadaada bidcada ka ilaali laguma oggola inaad wax aanan nebigu dhihin calayhi salaatu wasalaam ama ka sugnaanin ficil iyo qowl uga sugnaanin ina adiga ula timaado ama wadaadaa sameeye aad u samayso sax ma aha niyadoo kaleeto laguma dhawaaqo waxa weeye niyadda waa qalbiga qalbigaad ka niyeysanaysaa nebiguna allahu akbar buu salaada ku xiran jiray allahu akbar inuu qofku ku xirtaana la rabaa fiqrada labaad waa aadaanka waidaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum mid idinka idinka mid aha idiin addimo buuyi aadaanka fadli weynuu leeyahay dadka mu'adiniintana oo addimo nebigu wuxuu ku sheegay atwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama dadka ugu luqunta dheer maalinta qiyaamaha qoortoodu ay dheer tahay nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam fadliga uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yacnii markuu ka hadlayay aadaanka wuxuu yidhi low yaclamu annaasu maa fi alnidaa'i wasafi alawal uma lam yajiduu ila an yastahimuu lastahamuu yacnii wuxuu leeyahay haddii dadku ay ogaan lahaayeen waxa fadli iyo ajri ku jiro aadaanka la addimo iyo safka hore oo salaadda oo la galo waxa ajri ku jira hadday ogaan lahaayeen oo markaa aynan helaynin ilaa inay u qoriritaan mooye qurco inay sameeyaan mooye oo kii qorigiisa soo baxo la yidhaha noo addi ama kii qorigiisa uu soo baxo markii boos kale la waayo la yidhaha adiga gal markuu qorigiisa usoo baxo safka hore gal hadday ogaan lahaayeen waa u qori tuuran lahaayeen buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam qori bay u ridan lahayen markaase kiisa soo baxo ayuu maaragtay kii qorigiisa soo baxo ayaa safka hore geli lahaa ama addimi lahaa marka aadaanku waa shay aad u weyn waxaa la rabaa qofka mu'adinka ahee addimayo in uu yahay qof yacni aamina inuu yahay leanna waa qof la aaminay wey waxaa loo aaminay inuu dadka ogeysiiyo wakhtigii inuu galay marka qof aamina oo ammaanadaa la saaray gudan karaa inuu yahay baa la rabaa waa inuusan addimaynin wakhtigii oonan gelin waa inuusan dadka wakhtiga awal wakhti uusan dib uga dhigin uusan aakhir gadaal geynin maxaa yeele ammaana dul saaran mar alla markuu wakhtigii galo inuu hore ka addimo baa la rabaa waa inuu aamin yahay uma inuu siyiit yahay baa la rabaa qof cod dheer inuu yahay codkiisa inuu aad u dheer yahay yaa la rabaa si dadka u maqashiiye baa la rabaa arrintaas waxa weeyaan aadaanku rafcu sawt buu u baahan yahay dhawaqa kor loo qaado u baahan yahay xadiidka imaamu albukhaari wakhayruhu ay warinayaan xadiid abi saciid alkhudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaa weeye inii araaka abuu saciidow ku leeyay innii araaka tuxibu alghanama waalbaadiya abuu saciidow arig inaad la joogto iyo baadiyaha inaad jirto baad jeceshahaye fa idaa kunta fii ghanamik aw fii baadiyatik farfac sawtaka binnidaa'i yacni mar haddaad aadaanka aad markaad arigaaga la joogto ama baadiyahaada joogto dhawaqa kor ugu qaad aadaanka kor ugu qaad maxaa yeelay aadaanka markii la addimo nebigu wuxuu sheegay in shaydaanku uu qofku ka cararayo isaga oo duraad leh yacni maaragtay dhuuse ay ka socoto ayuu cararayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu dhammeeya buu soo qaabilaa qofka markaasuu waswaasiyaa marka aadaanka uma adkaysan karo uma nebigu wuxuu noo sheegay qofka addimo shay maqlaa ma jiro bani aadam iyo jinni iyo geedo iyo dhoobo iyo wax wal maqlaa ma jiro ilaa way u markhaati kacan maalinta qiyaamaha waxay uga markhaati kacayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayay uga markhaati kacayaan marka aadaanku waa fadli aad iyo aad u weyn ayuu aadaanku leeyahay sidaa darteed buu nebigu marka dadka dhegaysanaya aadaanka aadaanka markii la addimayo dadka maqlayo wuxuu nebigu faray inay yidhaahdaan mu'adinka waxa uu sheegaya inay ka daba dhahaan wuxuu yidhi xadiidka abu saciid alkhudri oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen wuxuu yidhi idaa samictum annidaa'a faquluu midla maa yaquulu lmu'adin haddaad aadaanka maqashaan mu'adinka waxa uu leeyahay idinkana idhaahda ka daba dhaha wuxuu mu'adin ka yidhaahda ka daba dhaha markuu yidhaha allaahu akbar allaahu akbar yacni dadku markay maqlaan nacam ay ku daraan nacam aadaanka nacam ma jirto nebiga ma dhihin calayhi salaatu wasalaam nacamta la sheegay meelay ka timid ma leh waxaa lagaa rabaa allahu akbar allahu akbar inaad ka daba tidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah markuu yidhaahdo adna waad ka daba dhehaysaa ashhadu anna muxamadan rasuulullah markuu ashhadu anna muxamadan rasuulullah baad ka daba dhihi adigana ashhadu anna muxamadan rasuulullah laakiin markuu yidhaahdo xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax labadaas xaya calataynka waxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdid laa xawla walaa quwata ila billah inaad tidhahdaa la rabaa laakiin xaya cala asalaa ma ka daba dhehayna labadaas bisaana la ka reeb laa xawla walaa quwata ila billah maxaa yeelay mu'adinka wuxuu ku farayaa oo ku leeyahay xaya cala asalaa u soo degdeg oo kaalayo salaaddii u soo degdeg xaya cala alfalaax liibaantii u imow liibaanta iyo salaadda haddaadan rabbigaaga uusan kugugu kaalmaynin ma imaan kartid sidaa darteed waa inaad isticaano la timaadood weydiisato rabbi inuu kugu kaalmeeyo oo tidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah ilaahayow awood xeelo ma lihin awoodna ma lihin ilaa bimacuunatik kaalmadaada un baan ku leenahay wax kale kuma lihin inuu qofku yidhahda baan raba markuu aadaanka dhammeeyo ee mu'adinka markuu dhammeeyo laa ilaaha ila allaahu markuu yidhaahdo oo dhammeeyo waa in laa ilaaha ila allah aad adigana tidhaahdo laa ilaaha ila allaahu buu yidhi ha ku darin maxamedun rasuulullah leanna meeshaas kuma jirto yacni inaa ku dartid markuu laa ilaaha ila allah mu'adinka yidhahdo laa ilaha ila allah muxamadu rasul lah inaad tirahdid maya faquuluu mila maa yaquulu lmu'adin mu'adinka waxa uu leeyahay oo kale dhahbaa le waa inaan laa ilaha ilaa xaya calataynka oo nala ka reebay mooye marka waa inaan laa ilaaha ila allahu ku sinto adigan markaad laa ilaaha ila allahu ku sinto nebiga markaa ku salli calayhi salaatu wasalaam salaatu ibraahiimiya baa kula sallinaysa markaa ku salliso nebiga waxaa u weydiinaysa alwasiila oo waxaa leedahay allaahuma rabba haadihi dacwati ataama wasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah halkaasaad ku siin yacni meeshaan ay yidhaahdaan aati sayidanaa muxammadan ay ku daraan sayidanaa kuma jirto yacni ma odhanaysa laa taquulu sayidana aati muxammadan buu nebigu yidhi isagaa noo sheegay sayid kuma darin wuu ku darin wuu ku dari karin nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka aati muxamadan inaad tidhahdaa la rabaa inaad u weydiisato alwasiila waalfadiila qiyaamana inuu ilaahay marka wasiilada uu ilaahay siiyo maqaamka maxmuudka inuu ilaahay siiyana inaad u weydiisa baa la rabaa waxaa tusaya xadiidka yacnii imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinayo waa kadalika abu daawuud iyo maaragtay tirmidi ay warinayaan xadiidu cabdillaahi bni camar ibni caas wuxuu leeyahay cabdillaahi bni camar qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam idaa samictum almu'adina faquuluu mila maa yaquulu haddaad mu'adinka maqashaan wuxuu akhrinayo idinkana wuxuu leeyahay o kale ka daba dhaha umma salluu calaya markaa aadaanka uu dhammeeyood ka daba tiraahdaan aniga igu salliya nebigana ku sallinaa la rabaa markaasu wuxuu yidhi fa inna man salla calaya salaatan salla allaahu calayhi biha cashraa qofka hal mar aniga igu salliyo ilaahay baa toban jeer ku sallinaya wax sahlan ma aha marka salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam wax weyn waay oo tijaara yacni maca allaah weeyaan ilaahay kugu salliyaysa toban jeer marka hal mar nebi maxamed ku salliso markaasuu yidhi uma salu llaaha liya alwasiila ilaahay ii weydiiya alwasiila wax la yidhahdo wasiiladu waa tay wasiiladu waa maxay wasiilada nebigaa fasiray tafsiir kale uma baahna wuxuu yidhi fainahaa manzilatun fainahaa manzilatun fi ljanna laa tanbagii ila licabdin min cibaadi illaahi wa arju an akuuna ana hu wuxuu leeyahay wasiiladaasi waa derajo jannada dhexdeeda ahaatay oo aanan u habboonayn hal addoon oo addoommada ilaahay ka mida mooye waxaan rajaynaa qofkaas inaan aniga noqdo buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ii weydiiya qofka marka nebiga u weydiiye wasiilada faman sa'ala liya alwasiila qofka aniga wasiilo ilaahay ii weydiiyana nebigu wuxuu yidhi xallat lahu shafaaca shafaacadaydii ayaa ilaahay subxaana watacala u aqbalaya maalinta qiyaamaha ayuu helayaa weeyaan marka waxaa la rabaa yacnii aadaanka aadaabtiisaasna inaan la imaano dadka waxaa arkaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah soomaaliyaan ku arki jira ashhadu anna maxamadan rasuul marka gaaro gacmahaysaan inta yidhahdaana indhaha saas marinaya wax daliilo oy meelay ka keeneen ma naqan walaadaa u sheegay wax nebiga ka sugnaaday maaha salawatu ullahi wasalaamu calayh marka arrintaas waxaa la rabaa qofka inuu faa'iidadaas sunnada ku ekaado maxaa yeelay waxa weeye wa khayru alhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayh waali wasalam hadyi waxa ugu khayr badan kii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo la raaco ayaa ugu khayr badan fikrada saddexaada ugu dambayso jumlada saddexaad wuxuu yidhi nebiga waliya ummakum akbarukum kiina idinkugu weyn ha idin tujiyo marka salaadda waxay tusaysaa in loo baahan yahay jamaaco imaam samaysta marka la leeyahay jamaaco ayay tusaysaa weye jamaacadaas marka markii lagu tukanayo hadda akbarkau xadiidkan sheegay kiina idinkugu weynaala laakiin waxa weeyaan xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan waxa weeyaan nebiga wuu sheegay sida imaamada loo kala leeyahay wuxuu yidhi yaummu alqawma aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa imaam u noqonayo kooda qur'aanka ugu akhrinta badan oo qur'aanka yaqaanee xaafidka ah ayaa tujinaya qur'aanka yaqaano macnihiisana garanayo wey haddii marka la helo dad badan oo qur'aankii wada yaqaano maxaa yeele qur'aanka ilaahay waa fududeeyey wuu sahlay dad badan baa wada yaqaano hadday dad badan kulmaan keebaa la hormarinaya nebigu uu sheego wuxuu yidhi fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaaun fa aclamahum bisunna hadday qur'aanka mid ku noqdaan ay wada yaqaanaan kooga sunnada aad u garanaya axaadiista nebiga yaqaana kaasaa la hormarinaya haddii marka axaadiistii nebiga ay ku sinmaano dad sunnadii wada yaqaana ay noqdaan iyana maxaa la samayna nebigaa noo sheego wuxuu yidhi fain kaanuu fi sunnati sawaaun hadday sunnada ku sintaanna fa aqdamuhum hijratan aw islaama sida ay ugu kala horreeyeen saxaabada nebiga hijrada ila qoloba qole ka soo hormartay kuwii horreeyaa la hormarinaya ama siday usoo kala hor islaameen ayaa loo kala hormarinaya haddii marka dadku aysan hijrana jirin yacnii ayna muslimiinna yihiin oo islaamkii ku dhasheen oo saa u siman yihiin waxaa la fiirini sunnada qofka ugu yacni dhaqan ka badan qur'aanka yaqaano cilmiga leh wixii garanaya da'dii wato ayaa la rabaa akbaruhum sinana loo hormarinay kooda ugu da'weyn yaa laleeyahy la tuji maxaa yeele qur-aankiina wuu yaqaanaa sunnadiina wuu garanayaa islaamnimadina ilaahay waa maarata waa u ku dhashay wahaakada sidaasuu samayna weeye marka hadday wax walba ku sintaan qofka da'da ah baa la hormarinaya qofka weyn ayaa la hormarinaya haddii aynan jirin masiye khaas ahoo kan yar siiso yacni wax ka sooci karto oo isaga afdaliyada siinayso kan yar haddaana meesha la arkin kan weyna iska leh oo salaadaas tujinayo wey markii salaada la galo imaamka waxaa loo sameeyey nebigu wuxuu yidhi waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo in salaadda lagu daydo innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waxaa imaamka loo yeelay imaam looga dhigay in salaada lagu daydo oo lagu daba tukado isaga in la raaco marka lama ogola imaamkaas inaad ka hormarto laguma ogola inaad ka dib dhacdana oo dibdhac aad u tiro badan inaad dib dhacdana laguma ogola inaad muqaarano la samayso markuu soo kaco la kacdidoo isla socotiinna lama ogola waa inaad xoogaa ka dambaysaa mar walbaba yaa la rabaa maxaa yeelay waxaa tusaya xadiidkii bukhaariiyo muslim uu ku sugna xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo yeelay in salaada lagu xirto lagu dhammaystirto falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafina salaadda ha ku khilaafinina markaasuu yidhi faidaa kabbara fakabbiru markuu allaahu akbar yidhaa takbiirata alixraamka ou xirto adigana allaahu akbar dheh xiro fa'daas faidaa kabbara fakabbiruu la yidhaha fakabbiruu nabiga fakabbiruu fa'buu raaci waidaa rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu fa'daas waxaa la yidhaahdaa yacni waxay faa'iidaysaa altartiibu waltacqiibu wax la yidhahda horta inuu kaa hormaro uma inaad la cirbisaa la rabaa oodan kadib dhicin tacqiib baa la rabaa inaad la cirbiso mar alla markuu rukuucda galo adna inaad rukuucda geshidaa la rabaa marka wuxuu yidhi faidaa kabbara fakabbiru waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu hadduu rabbanaa samica allahu liman xamidu yidhahdo ma'muumiinta rabbanaa walaka alxamdu inay dhahaan ayaa laga rabaa wey waidaa sajada fasjuduu hadduu sujuudo idinkana sujuuda inaad ka hormarto laguuma ogola maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi qofka xataa rukuucda ayadoo la rukuucsan yahay imaamkiio rukuucsan madaxiisa kor u soo qaado ka soo hormaro yacni miyuuna ka baqayn inuu ilaahay wejigiisa bedelo ama madaxiisa uu bedelo dameer madaxii uu ka dhigo wuxuu rasuulku leeyahay xadiid abi hurayra oo jamaaca yani ahlu sunanka iyo keyrkoodba ay wariyeen wuxuu nabigeenna yidhi amaa yakhsha axadukum midkiin miyuunan ka baqaynin idaa rafaca ra'sahu qabla alimaami imaamka hortii hadduu madaxa kor u soo qaado imaamkii rukuucsan oo madaxiisa kor u qaado ama isagoo sujuudsan madaxiisa kor oo u soo qaado an yuxawila ra'sahu ra'sa ximaarin inuu madaxiisa madax dameer u bedelo miyuuna ka baqaynin ow an yuxawila allaahu suuratahu suurata ximaarin ama suuraddiisa dhanba suurad ximaar dameer ou ka dhigo miyuunan ka baqaynin buuyi walidaalika saxaabada ridwaanullaahi calayhim xadiidkaas inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih way tatbiiqiyeen saxaabadu way tatbiiqiyeen ridwaanullaahi calayhim aharka asxaabu sunan iyo keyrkiisba ay warinayaan imaamu axmedi can albaraa'i bni caazibin radia allaahu canhu wuxuu leeyahay baraa'i bni caazib kunaa nusallii maca annabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabigaan la tukan jirnay faidaa qaala samica allahu liman xamida haddii uu nebiga rukuucda ka soo kaco wa samica allahu liman xamida uu yidhaahdo wuxuu leeyahay annagana aan soo istaagno samica allahu liman xamidahu nidhaahno oo nebiga marka sujuudda u socdo lam yaxni mina axadun dahrahu xataa yadaca annabiyu sala allahu calayh wasalam jabhatahu cala alard mid annaga naga mida xabad dhabarkiisa xataa ma soo qalloocin jirin waxyar ma soo qalloocin jirin saasa u taagnaan jirin ilaa nebiga uu labadiis wejigiisa dhulka uu ka dhigo markuu wejiga dhulka dhiga kadib baan soosoo maaragtay annagana soo sujuudda soo aadi jirnay buuli marka waxaa la rabaa mutaabacat alimaam imaamka in la raaco oo looga dambeeyo ayaa la rabaa weeye inaadan ka hormarin muqaarana lama ogolo inaad la xiriirsato musaabaqa lama ogolo inaad ka hormarto ta'ahur dibdhac oo maaragtay aad u dheerna lama ogolo iyadana inaad wax badan ka harto lama rars leanna fa'daas oo fakabiruu fasjuduu iyo kulli ku jirto tacqiib iyo tartiibay faa'iidaynaysaa baa layidhahda taasay faa'iidaysaa weye marka yacni waxaa la rabaa imaamka waxaa imaam looga dhigay in salaada lagu dhammaystirto weeyaan marka wax wal in sidaa looga dambeeyaa la rabaa haddii marka imaamku laba qofood aad tihiin xageebuu qofku istaagaya laba qofaad tihi waa tukanaysaa qofka midigtiisa inuu la sintaa la rabaa garabkiisa u istaago laba qofood markaa tihiin haddii aad laba ka badataan gadaalaad istaagaysaa haddii masjidka oo odayaal rag iyo caruur iyo dumar ay ku wada tukanayaan sufuufta waa la qaybiyey ragga waaweyn qaybta horay leeyihiin caruurta qaybta labaad bay leeyihin gadaalay leeyihiin dumarkuna halkaasay kasii dambaynayaan sufuuftoodaas sufuufta rag caruurta ka dambaysay noqonayaan wey haddii marka qof uu yimaado safkiiyo buuxa maalan imaamkii inaad ku xirataa la rabo safkii waa buuxaa keligaa baad tahay salaaddii baad xirata keligaa marka haddaad xirato madaahibta qaar oo maaragtay xanaabilada waxay leeyihiin salaaddiisa waa buraysaa bay leeyihin laakiin jumhuurulculamaa shawaaficda iyo keyrkood waxay leeyihiin salaadu waa saxiixa laakinahaa maca alkaraaha bay leeyihin karaaha la raba waxaa la rabaa inaad danubadiiba aad safka soo geshid oo aad raasatid haddaad meel ka heli karto yacni taasaa la rabaa wey marka salaadda qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii inta ka soo daahay keligii tukaday wuxuu ku yidhi zaadaka allaahu xirsan falaa tacud keliga inaad tukato ha u noqonin mar dambe waa ka reeba nebiga laakiin salaadaadaa burta ma dhihin ka kacwa ma uuna dhihin salawaatu ullahi wasalaamu calayh salaadaas marka imaamka maqsuudka waxa weeye maqsuudkii laga rabay imaamnimada asna inuu dhammaystiraa la rabaa inuu takbiirta dadka maqashiiyo yacni maaragtay oo intiqaalaadka markuu uu guurguurayo inuu maqashiiyo baa la rabaa salaada jahriyada ahayd in uu maaragtay yacni la jahro oo dadka jahriyadii uu maqashiiyo haddii uu yacni hoos uu u hadlayo cidi maqlayinba oo qiraa'adiisa hoos u dhigana takbiirtiisa hoos u dhigana lama socon karo imaamnimadii maqsuudkeedu lama hayo waa inuu maqashiiyaa dadka baa la rabaa wey marka xadiidkaas waa xadiid cadiimahu aad iyo aad u weyn arrimahaas ayuuna rasuulka noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam alxadiidu alkhaamis walcishruun marwiyin can malik bni alxuwayriti radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu tukada kamaa ra'aytumuunii sidaad ii aragteen usalli anuu u tukanayo faidaa xadarat isalaatu salaadda haddii wakhtigeedu uu galo ay xaadirto falyu'adin lakum axadukum mid idinka idinka mid ha idiin aadimo walyaummakum akbarukum kiina idinkugu weynna imaam ha idiin noqdo xadiidkaas bukhaariyo muslimna way wariyeen tirmidiyo nasaa'i abu daawuud ibnu maaja imaam axmed intaba way soo saareen weeyaan alxadiisu asaadis walcishruun xadiidkii lix iyo labaatanaad can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam ucdiitu khamsan lam yucطahunna axadu min alambiyaai qablii nusirtu biاlrucbi masiirata shahr wajucilat liya alardu kuluha masjida watahuura waayumaa rajulin min ummatii adrakathu salaatu falyusalli wauxilat liya alghanaa'imu walam tuxila liaxadin qablii waucطitu ashafaaca wakana anabiyu yubcaثu ila qowmihi khaasa wabucittu ila annaasi caama muttafaqun calayh xadiidkii lix iyo labaatanaad waxaa laga wariyey can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma isagii aabbihii allah ka raadi noqdee jaabir iyo cabdillaahi bni xaraam wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi uctiitu waxaa la isiiyey khamsan shan arrimood oo lam yuctahunna aanan la siinin axadun qof oo min alambiyaa'i ambiyadii ka mida qabli aniga hortaydaa nebiyaashii ka mid a ani iga horreeyey shan arrimoodoo nebiyaashii iga horreeyey aan la siinin ayaa la isiiyey saasuu maaragta nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan koowaad waa maxay nusirtu birucbi nusirtu waa la ii gargaaray birucbi argagax iyo cabsi ayaa la iigu gargaaray oo cadowga ay iga baqaan masiirata shahr muddo bil inta loo socda ihi yacni markay maqlaan bil ka bacdi baa maxamed idinku soo aadaynaya inay argagaxaan iyo asxaabtiisa idinku soo socda markay maqlaan inay halkaa ka cabsadaan nabiyullaahi maxamed ilaahay ugu gargaara subxana wa tacaala tan labaad wa jucilat waxaa la yeelay lii aniga alardu dhulkii waxaa la iiga yeelay kulluhaa dhammaanteed ardadii masjidan masaajid aan ku tukado ayaa la iiga dhigay wa tahuuran mid aan ku tahaaro qaato oo ayagana taahirto aan ku tukan karo ayaa la iiga yeelay wy markaasuu sii caddeeyuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa ayumaa rajulin qof kasta kulligii rajulka hadda waa min baabi takliib baa la yidhahdaa alrajul walmara labada waa kulminaya marka ninka unbaa la qallibaya marka macnaheedu qofaa loo jeeda fa ayumaa rajulin qof kasta kulligii oo min ummatii ummaddayda ka mida adrakathu salaatu salaaddana ay haleesho oo salaadda yacni wakhtigeeda uu soo galo falyusalli meeshaas uu jooga ha ku tukado dhulkaa uu taagan yahay daahir weeye yuusan dhihin wa ilaa wa ilaa waa inaan salli helo ama masaajid aan helo meesha aad joogto ku tuka salaadaada hadduusan weyse qabinna ardadaas uusan biyana haysanin oo ku weysaysta uusan haysanin ayadoo tayamum ku samaynaya oo ku booraysanaya tan saddexaad wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa uxillat liya alghanaa'im haniimooyinkaa la ii xalaaleeyey haniimada waxaa la yidhaahdaa muslimiinta markay gaalo xarbi ah oo kufaar ah mushrikiin ah ay la dagaalamayaan ayna ula dagaalamayaan litakuuna kelimatullaahi alculya kelimadda allaha kor noqoto keliya ula dagaalamayaan xoolaha ay ka soo helaan ayaa haniimo la yidhaahdaa aniga waa la ii xalaaleeye buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam walam tuxilla lama xalaalaynin liaxadin axad oo qabli aniga iga horreeyo ambiyadii ka mida looma xalaalay ambiyadii hore haniimada xalaal uma ahayn maxaa yeele jihaadkuba waa ku yara jihaadkaba waa u ku yaraa wey wa ucdiitu ashafaacata midda afraad wa ucdiitu waxaa la isiiyey ashafaacata shafaacadii baa la isiiyey shafaacada waa shafaacatu alcudma midda weyn oo maaragtay markii ambiyada kale ay cudur daartaan nabiyullaahi maxamed ilaahay uu ku fadili doono weeyaan oo qiyaamaha dadka looga shafeeco maxsharka in lagu kala diro dadka midda shanaad oo nebiga la siiyey wa kaana anabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wa kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa nebiyaasha ambiyada mid ka mid ihi nebi kastoo ambiyadaas ka mida nebiga ka horreeyey wuxuu ahaa yubcasu mid la diro ilaa qowmihi dadkiisaa loo diri jiray khaasatan gooni ahaan dadkaasaa loo diri jiray haddii nebigaas ilaahay oobsado nebi kalea la soo saari jiray oo dadkaa loo soo saari jiray dadkaas baa qoomka markaas uu la nool yahay baa nebi walba loo diri jiray laakiin aniga waa ka duwanahayo wa bucittu ila annaasi caama wa bucittu waa la isoo saaray ilannaasi dadkii baa la ii soo saaray caamatan dhammaantood kulligood ilaa qiyaami saaca adduunkan intuu jiro nebiyulaahi maxamed rasuul buu u yahay nebi buu u yahay maxaa yeele nebi ka dambeeyey ma jirin isagaa ahaa khaatamu alambiyaai waalmursaliin ambiyada iyo rususha nebiga lagu khatimay isagoo ahaa weeye xadiidkaas waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray wakadalika imaam anasaa'i iyo imaam axmedna waa ay soo saareen weeye xadiidka shan arrimood oo waaweyn ayuu ka hadlaya waxayna tusaysaa fadilidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fadilay shantaa arrimood nebiyulaahi moxamed uu siiyey dheeraadsiin oo fadliya ou allah siiyey subxaanahu wa tacaala ayay arrintaasi ay tusaysaa weeye shantaa arrimood nebiyulaahi moxameda lagu gooni yeelay iyo ummaddiisa ambiyadii ka horraysay ma lahayn iyo dadkooda ma aynan lahayn weeye tan ugu horraysa nebigu wuxuu sheegay nusirtu biruucbi masiirata shahr waa nasri rabbaaniya layidhaha siduu sheekhu noo tilmaamayo waa gargaar xag alla ah wey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dagaallada gelayo junuud malaa'igoo ilaahay la soo gelin jiray subxaana wa tacaala malaa'ig baa junuud looga dhigi jiray dabaylo oo dadka maaragtay kufaarta dhibto ayaa lagu diri jiray iyo wax lamid ah buu ilaahay ku ayidi jiray subxaana wa tacaala marka masaafo bil loo socdo marka ay maqlaan nebi maxamedaa soo socdo iyo ciidankiisii oo saxaabadiisiiya halkaa ay joogaan ayay ku argagixi jireen maxaa yeelay ilaahay baa qalbiga uga rido wa qadafa fii quluubihim arucba ilaahay qalbiga wuxuu uga ridaa argagax bani aadamkuna si intaa ogtihiin qalbiguu ka dagaalama dagaalku waa niyadda wey haddii niyadda lagaa jebiyo ma dagaalami kartaa taada niyad haynin hasiima durbadiiba kugu dhacayso ilaahay marka qalbiguu ka dilaa sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu arucba bima ashrakuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaan allah wuxuu leeyahay kuwa kufaarta ah qalbigoodan waxaan ku ridayna argagax ayaanu gelinayna argagaxaa la gelinaya markaasaa ilaahay wuxuu ka qaadaa yacni maaragtay cabsidii iyo geesini waxaan u jeeda geesinimadii ayuu ilaahay ka qaadaa markaasaa cabsi loogu bedela baynamaa dadka mu'miniinta ilaahay subxaana wa tacaala uu siinaayo yacni quwa uu siinaayo qalbigooda uu xoojinayo habaat uu siinayo ou siinayo tuma'niina iyo xasilooni ou siinayo shajaaca ay helayaan ayuu ilaahay intaasna nbyani dadka mu'miniintana uu ku xoojiyaa weeye marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaaladdaasuu lahaa in laga baqa buu lahaan jiray maxaa yeele waa axad ilaahay la jira subxaana wa tacaala weeyaan cadowgiisa saas uga guulaysan jiray waa waxa isaga lagu khasisay wey tan labaad waxa weeye wa jucilat liya alardu kulluhaa masjidan wa tuhuura dhulkan waa masjidoo noo yahay meel kasta oo ka mida ayuu nebigu sii caddeeyoo yidhi qof alla qofkii salaado ku haleesho meel kastaoo dhulka ka mida meesha uu joogaayo ku tukada buu leeyahy rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh waa taa weeyaan marka ardada dhammaanteed waa masjid oo wax laga soo istitinoonaya aysan jirin ilaa shareecada waxay nusuusta waxay ka soo reebtay mooye meelo aan lagu tukan karin baa jiro amaakin oo mustinaad ah ayaa jiro oo nusuusta ay soo reebtay qubuurtoo kale laguma tukado meesha maqbarada loogu talagalay oo la ooday xeradaas u oodan salaad laguma tukan karo lama ogolo in lagu tukado nabigeenna wuu reebay xamaamka meesha lagu qubaysto oo magaciisigaana squsha iyo xamaamada iyo waxaas laguma ayana lama ogolo wey laguma tukan karo waxaa yacni ka mida meelaha la diidaya actaanu libil geela xeradiisa ariga iyo lo'da iyo xeryooyinkooda waa lagu tukan karaa laakiin geela may yacni lama ogolo nabigeennaa diiday calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan meelahaas nusuustu ka reebtay mooye inta kale ardada ilaahay waa kuu bannaanta inaad ku tukataan haddaadan biyo haysanin oo biyo la'aan kugu dhacdo ama biyihii aad ka cudurtowdo oo jirro ay jirto oo dhib uu jiro aad ku xanuunsanayso oo lagaa reebay dhib kuu keenayo islaamku dhib ma ogole waxaa la rabaa inaad ku tahaaro qaadato ardada lafteeda aad ku tahaaro qaadato ciidda ku tahaaro qaadana ilaahay wuxuu leeyahay yacni maaragtay fatayamamuu saciidan tayiban saciidan tayiban marka saciidka culammada ay fasiraan kullu maa tasaacada calaa wajhi alard waxalla wixii dhulka korkiisa yaalloo dhan saciid baa la odhanaya ama boor ha yeesha ama yuusan yeelanayn in la yidhaahdo hadda meesha aad joogtaan ninkii taymamanaya haddii la yidhahdo boor raadi magaalada ma ka soo helaayo ciid waa adagtaasaa ku heshiin soo maha waa inuu masaafo jaro cabaar inuu socdo wa meelaha geedaha ay ku yaallaan inuu galo habeenkii ka waran haddii la geedahaas alkuliisyaal iyo balaayo ay kuu galaan adna aad tayamuman raadin aad tiraahdo naftaada ah halaagti ka waran waa dhib wey marka kullu maa calaa wajhi alardi baa la yidhahda kullu maa calaa wajhi alard wax alla wixii ardada korkeeda ah min xajarin aw shajarin wax kastoo noqdo waxa weeye calaa wajhi alard dhulkaa wixii ku yaallo waa derbigaa ku tayamumanaysa gidaarkaa jidaarkaasa ku tayamumanaysa waad ku booraysanaysa marka waxaa la rabaa yani diinkeen waa diin yusri ahoo sahlana wey ilaahay diinka waa noo fududeeyey marka in qofka oo isku adkaeya lama rabo dadka carabta diinka uu ku soo degay oo luqadooda ku soo degay dadkeenna ajaamta ah way naga fahmi ogyihin ninka carabkaa hadduu socdo oo maalan kaadi ay qabato kaadida meeshay ku qabato waa kaadinayaa haddii uu waayo biyo uu ku istijoodo ama dhagax uu ku istijoodo iyo warqadda oo waayo cimaamadiisaas intu ku tirtirto oo intaa yartaa xiranaya kaadidiis ku tirtiray hadhowdii iska dhaqaya tartiib iskaga dhaqay annagana waxaa dhici karta ina kaadida intu isku celinno cudur aan ka qaadno waa dhici karta inuu qofku ku jirado ama ilaa uu meel uu dhagax ka hela ama warqad ka hela ama wax lamida inuu raadsa mooye oo ku rafaaday marka waxaa la rabaa diinka diin yusriyo waa is-aas dhibin maradaas meeshii ay kaa gaartay intaasaad dhaqi hadhowdii inta kale daahiri kuu tahay meeshii kaadida aad gaarsiiso xelatay intaasaad dhaqaysaa keligii waa kugu filan tahay wy tayamumkana waa labada hal maroo aad labada gacmood ku dhufsato labadaa gacmoodna aa mariso wejigana aad mariso bas wejigaad marin labada gacmoodna saasaa dhe gacmaha la marinaayana maaha ilaa halkaas marfaqaynka maahe xusulka maaha waa labadan kafka la yidhaahdo intaas keliyahaad marinaysa keliya intaas aad rabay inuu ku tayamuuto waana hal darba wey sida saxiixa ah hal mar keliya inuu soo qaado labadaba wejiga iyo labada gacmoodba uu soo qaada baa raba midda saddexaad nabigu wuxuu yidhi wa uxillat liya alghanaa'im walam tuxilla liaxadin qablii haniimooyinka waa la ii xalaaleeyey dadkii iga horreeyana looma xalaalaynin waa nebiyullaahi maxamed iyo ummaddiisa ilaahay buu ku khasisay in gaaladaas wixii laga soo helo oo maaragtay xoolo ihi inay xalaal u noqdaan laakiin bishard waa inuu qofkaas gaalka mushriga addiin ay tahay waxaa ku diriraysaa waa diin inaad ku dirirtaan laakiin qowmiyad haddaa u dagaalamaysid qabyaalada a u dirirayso wataniyadda a u diriraysid litakuuna kalimatullaahi alculyaa ma ah waxa weeye nebigu wuxuu ka reebay keliya man qaatala litakuuna kalimatullaahi alculyaa fa huwa fii sabiili illah qofka ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto keliya u dagaalamayo kaasaa fii sabiilillaahi ah marka waxa weeye markuu dagaalku uu noqdo gaalada la dirirayso xoolaha kuu xalaaloobayaan waa marka diin ay tahay ilaahay kelimadiisa ha kor noqoto dadkaana kufriga ha ka xuroobeen leanna gaalka wax loola dirirayo oo jihaadka loo amrayo waa naxariis isaga loo naxariisanayo yousan kufriga ku dhimanin islaamnimada ha galo berri hadduusan qiyaamaha markuu tago yousan naarta ku waarin maxaa yeele isagoo gaal hadduu dhinto weligiis naaruu ku jiray marka saa darteed in looga naxariisto islaamka uu galo haddii xataa macsi ay ka dhacdo laa yukhalladu bihi fi nnaar naarta lagu waarin maayo waa laga soo saaraya taasoo kale baa rabaa marka waa jihaadku waa naxariis iyo raxmad ayay gaalada lafteeda u tahay weeyaan tan kale wuxuu yidhi ucditu shafaaca midda afraad shafaacadii oo shafaacatalcudmaa ahayd oo ay ka cudur daarteen rusushii ugu waaweyneed oo ululcasmi min arusul la yidhaahdo ay ka cudur daarteen ayaa nebiyullaahi maxamed ilaahay siiyey subxaana wa tacaala waxaa weye nebiyullaahi aadamaa loo tegi maalinta qiyaamaha maxsharka marka la iskugu yimaado wuxuu ka cudur daaranaya waa ka cudur daaranaya nebiyullaahi nuux baa loo imaani ilaahay meesha noo bari ha nagu kala dareeriye hanala kala xukumo bay dadkii dhahaya nabiyulaahi nuux waa cudur daaranaya nabiyulaahi ibraahiimay u imaanaya siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka cudur daaranaya nabiyulaahi muusaabay u imaanaya waa ka cudur daaran nabiyulaahi ciisaay u imaanaya waa ka cudur daaranaya nabiyulaahi maxameday u imaanaya markay yimaadaan nebi maxamed u yimaadaan nebigu wuxuu yidhi markaas anigu waxaan tegaya carshiga hoostiisaan aan tegaya markaasaan ilaahay dhulka wejiga u dhigaya oo sujuudaya sujuudda markaasu rabbi wuxuu ii furaa dacooyin aad u badan ammaan aan rabbi ammaanayo ayaa ii furmay oo ilaahay ii yasiraya aadaan rabbigayga u ammaanayaa buuli markaan allaah ammaano dacooyin badan akhriyo baa layga ducadeedii la aqbalaya allah markaan ammaano baa laileeyahay hadda madaxaada kor u qaad irfac ra'saka washfac tushaffac ayaa lai odhanaya markaasaan madaxii kor u soo qaadi markaasaan shafaacayaa buu yidhi shafaacadaas waa shafaacat alcudmaa oo nebiyulaahi maxamed ilaahay uu siiyey maxaa yeelay yacni maaragtay xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan nebigu wuxuu yidhi likulli nebiyin dacwa qad tacajalaha nebi kasta kulligii wuxuu leeyahay dacwo buu leeyahay baryo ou ilaahay baryo wax u weydiistay ou degdegsado hormarsaday oo dacwadiisii la aqbalo ilaahay u hormariyey nebi walba markii qowmkiisa ay ku caasiyaan ilaahay buu inta baryo baa nabiyulaahi nuux ilaahay buu baryo yidhi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara markaasaa gaaladii la baaba'shay eber laga dhigay marka sidaa darteed dacwada nin walbaba nebi kastaa wuu hormarsaday markaasuu nebigu wuxuu yidhi waqad khabba'tu dacwatii shafaacatan liummati dacwadaydii waan dib dhigtay gadaalaan u dhigtay si ay shafaaco iigu noqoto ummaddayda qiyaamaha aan ugu shafeeco fa hiya naa'ilatun in shaa allahu man maata laa yushriku billaahi shay-a cid alle ciddaan ilaahay shirki u samaynin baryadaas shafaacadaas way gaaraysaa waa helaya waa loo shafeeco amaa mushrik maya mushrik haddou noqdo shirki la taga qiyaamo qofka wuxuu noqonaya mukhallad fi naar naartuu ku waaraya in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahayna ma dhaafo subxaana wa tacaala in shirki loo sameeyo wadaagsi weeyaan marka qof kasta oon shirki samaynin waxa weeyaan shafaacada nebiyulaahi maxamed way gaaraysaa buu yidhi yani nebigu saasuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleeto yani wuxuu leeyahay oo imaamu albukhaari fii saxiixii ku warinayo ascadu nnaasi bishafaacatii sheikhuna uu noo sheegay ascadu nnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi dadka ugu guusha badan ku guulaysa aad ugu guulaysto oo shafaacada nebi maxamed aad yani la siiyo kuwa ugu badani waa qofka laa ilaaha ila allahu markuu yidhaahdo kelimaddaas run ka sheego khaalisan min qalbihi aysan afka ka ahayn kaas ayaa ascadu nnaas ah dadka kuwa ugu liibaanidda badan qiyaamaha shafaacada ilaahay heli og weeyaan fiqrada ugu dambayso oo tashanaadihi wuxuu yidhi nebi kasta kulligii nebi kasta kulligii waxaa loo soo yacni loo diri jiray qoomkiisa laakiin aniga dadkoo idil baa la ii soo diray buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tusaysaa risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay risaalo caamata jinni iyo insi ina kulminayso ilaa qiyaami saaca isaga ayaa wuxuu yahay rasuul ilaahay ah weeyaan risaaladiisu marka waa caam ma ahan sida ay qoladan qolooyinkan kufaarta oo mustashriqiinta la yidhaahdo waxyaalaha ay yidhaahdaan waxay leeyihin nebi maxamed markuu maka joogay wuxuu dhihi jiray yacni wa andir cashiirataka alaqrabiin iyo litundira qowman maa undira aabaa'uhum iyo hadalkaasuu dhihi jiro yacni maaragtay ree yacni maaragtay dadkaas oo maka ree maka keliya ayaa loo soo diray buu leeyahy markuu arkay inuu marka dhul badan furtay leeyihiin oo gaaladii wax badan uu ka adkaado madiino uu tego futuuxaad uu helay ou yidhi maya aniga caalamka o dhan baa laii soo diray laakiin waa beentood waxaa tusaya qur'aanka laftiisaa beeninaya nebiga isagoo maka joogo ayuu ilaahay qur'aanka ku soo dejiye uu leeyahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira suuraddaas waa suura makiya waa madiine maahayn jihaadba lama farin markuu ilaahay sidaa lahaa subxaana qur'aankaas uu soo dejiyey subxaana wa tacaala marka risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa risaalo caama waa risaalo caama maalintii ilaahay uu soo saaray laga soo bilaabo risaaladiisa ilaa qiyaam saacay soconaysa sababtu wuxuu ahaa ambiyada ilaahay iyo rususha rasuulka lagu khatimay buu ahaa nabi ka dambeeya ma jiro oo risaaladiis tajdiidinaya ma jiro risaalo kaleeto la imaanayo ama risaalo cusub la imaanayo ma jiro qolo waxaa jirto aad taqaanaano axmediye la yidhaahda meelahan reer galbeedka marka la joogo laakiin qaadiyaaniya loo yaqaana qolada qaadiyaaniyiinta la yidhaahdo waxay rumaysan yihiin nebi kale oo nebiyullaahi maxamed ka dambeeyey oo la yidhaahdo ghulaam axmed miirza nin la yidhaahdo baa nebi ah ayaga nebi u ah waa hindida yacni waxa u sameeyey ingiriiska u sameeyey markuu mustacmar ingiriisiya ay ku jireen ayuu yacni maaragtay oo ninkaa u sameeyey u soo saaray ninkaasaa nebi bay leeyihiin waxay leeyihiin markaa tidhahdo khaatamu alambiyaa'i markaa tidhahdo yani ilaahay markuu yidhi maa kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin khaatamku waxaa loo jeedaaga kaatunaa la yidhahdaa kaatunka baalka yarkan fargashi aa loo jeedaa bay leeyihin ee ilaahay wuxuu leeyahay leeyihiin axmed la yidhaahdo oo ghulaam axmed miirza la yidhaahdo waxa weeyaan qur'aanka ilaahay ku sheegayo waaba ciisaa ku bishaareeyey leeyihin wamubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed nabi maxamed gadaashiisa u imaan doonaa bay leeyihin maxameduu ka dambeeyey nabiga maxamedaa la yidhaahdaa kanna axmedaa la yidhahda qur-aankaa lagu sheegay laakiin axmed waa min asmaa'i nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiyullaahi maxamed magacyadiisa ayuu ka mid ahaa marka waa beentoodu wey walidaalika waa kufaar wey muslimiin ma ah gaalo wey kufaar wey qaadiyaaniyiinta muslimiin maa lianna waxay rumaysayiin nabi maxamed nabi ka dambeeyey inuu jiro masaajidda muslimiinta kuma tukadaan oo ogta masaajid gooniyay leeyihiin kuma darsadaan dadka wax marka aaday meelahan ugu fidaan weliba ingiriiska aaday ugu badan yihiin iyo yurubtaasi aad ugu badan yihiin ay ummadda maaragtay aad u tashwiishiyaanoo balaayay qoraano waa dhaqaale iyo waxay ku kasbi karaan ku kasbaan waa dad dacwo wata waaye oo jiro weeyaan marka laakiin dadku inay ogaadaan kuwaasi waxa weeyaan inaysan muslimiin ahayn muslimiin ma aha nin rumaysan nabiyullaahi maxamed nebi ka dambeeyey inuu jiro muslim ma aha maxaa yeele waa inaad qirtaa nabi maxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam uma ilaahay kalaamkiisaad beeninaysaa marka wa khaatama alambiyaai walmursaliin oo leeyahy wakhaatama annabiyiin ayaad beeninaysaa ood leedahay ma aha khaatame mid kaloo ka dambeeyaa jiro marka arrintaas waxa weeyaan waa shanta arrimood oo ilaahay nabiyullaahi maxamed uu ku fadilay ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam alxadiidu asaadis walcishruun marwiyun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadu min alambiyaai qabli ucdiitu waxaa la isiiyey khamsan shan shan arrimood lam yucdahunna aanan la siinin axadan min alambiyaai mid ambiyada ilaahay ka mida qabli aniga horteeda aan la siinin shanta arrimood waa kay kan koobaad nusirtu birucbi masiirata shahr waxaa la iigu gargaaray nusirtu waa la ii gargaaray birucbi argagax iyo cabsi inay iga baqaan cadowga iyo gaaladu masiirata shahri bil muddo loo socdo inay iga cabsadaan wa jucilat liya alardu kulluhaa ardada dhammaanteedna waxaa la iiga yeelay masjidan wa tahuura masjid aan ku tukado oon ku tahaaro qaatana waa la iiga dhigay wey fa ayumaa rajulin qof kasta kulligii oo min ummatii ummaddayda ka midoo adrakatu salaatu salaadii ay haleesho oo wakhtigii salaada gaaro falyusalli ardadaas ha ku tukado wa uxillat liya alghanaa'im haniimooyinkaa la ii xalaaleeyey walam tuxilla liaxadin qabli axad aniga yani iga horreeyo ambiyadii ahna looma xalaalaynin ucditu shafaaca shafaacadii baa la isiiyey shafaacat alcudma anaa ilaahay igu qiimeeyey igu gargaaray weye wa kaana nabiyu nabi kastaa wuxuu ahaa yubcatu mid la diro ilaa qowmihi dadkiisa khaasatan gooni ahaan wa bucithtu ila annaasi dadkaa la iisoo dira caamatan dhammaantood ayaa la iisoo diray weye muttafaq calayhi wa xadiidkaas waa xadiid saxiixon aragna wey alxadiidu asaabic walcishruun kan xadiidka toddobiyo labaatanaad marwiyin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abii hurayra laga wariyey inuu yidhi awsaanii khaliilii bialaain siyaami alaaati ayaamin min kulli shahri wa rakcatay adduxaa wa an uutira qabla an anaama muttafaqun calayh awsaanii wuxuu ii dardaarmay buu yidhi abuu hurayra hadlay wuxuu yidhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii aniga wadaayigaygii sala allahu calayh wasalam nabiyullaahi maxamed saaxiibkay oo nebi maxamed ahaa wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex arrimood ayuu ii dardaarmay buuyi saddexda arrimood uu ii dardaarma waa kuway siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood min kulli shahrin bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo ayuu ii dardaarmay wa rakcatay duxaa ta labaad waxa weeye salaadda duxada inaan tukado laba ragca ka tukadana waa ii dardaarmay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saaxiibkay ahaa buuli kan saddexaad waxa weeye wa an uutira inaan witriyo qabla an anaama intaanan seexan ka hor inaan witri la imaado ayana oo salaadda witriga ahaa aan tukado waa ii dardaarmay nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas bukhaari iyo muslim baa soo saaray kadalika imaam tirmidi iyo nasaa'i iyo abu daawuud iyagana way soo saareen wey xadiidkan dardaaranka abu hurayre loo dardaarmay khaas kuma aha maxaa yeelay wasiyada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dardaarankiisa iyo la hadlidda uu qof ummadda ka mida uu la hadlo waxaa la yidhaahdaa waa khitaabun lilummati kulliha ummadda oo dhan ayaa dardaaran iyo khitaab u taha lagula hadlay abu hurayre keliya maaha annagana waana la kula hadlay waa iswa soo gelaynaa weeyaan haddii markaas uusan jirin daliil inuu khaas isaga ku yahay tusayo haddii aan la arkin haddii wax ku gooni inuu isaga keliya leeyahay ay tahay waa markaasi lalama wadaagayo ummadda inteeda kale la wadaagi mayso sidaa darteed xadiidkan wax tushaya abu hurayre keliya inay ku gooni tahay lama hayo ma jiro arrimahan marka saddexdan arrimood oo xadiidka uu ka warramay waa saddex sunnooyinka iyo nawaafisha aad iyo aad u wanaagsanoo mu'akad ka ahi ayay ka mid yihiin soom iyo salaad bay saddexdaba ka warramayaan kan koobaad wuxuu yidhi waa siyaamu alaaati ayaamin min kulli shahr bil walba kulligeed saddex maalmood in laga soomo maalmaha waxay dhahaan maalmaha ayaamulbiidka la yidhahda bisha markay saddex iyo toban tahay afar iyo toban ay tahay shan iyo toban ay tahay maalmaha iftiinka uu jiro bishu ay nuurayso ayaa la rabaa in la soomo saddexdaas saddexdaas marka maalmood oo bil walba laga soomaa waxay u dhigantaa adoo sanad dhan soomay sanad idil adoo soomay ayay u dhigmataa maxaa yeelay yacni maalintiiba adoo toban beri soomay ayay la mid tahay lianna alxasanatu bicashri amhaalihaa soo maaha xasanada qofka uu sameeyo toban baa loogu gudaa marka maalin halkii maalinood soomta adoo toban maalmood soomoo kale la mid tahay maalinta labaad adoo toban kale soomay la mid tahay maalinta kale adoo toban maalmood soomay la mid tahay marka saddexdii maalmood adoo bil soomay soo maaha marka haddaad sanadkii oo dhan saddex saddex maalmood aad ka wada soonto sanadkio dhan adoo soomay la mid tahay soo maaha sanadkii o dhan adoo soomay la mid tahay weyaan marka arrintaas soonkaas waxa weeyaan waa midda uu u dardaarmay oo koobaad qofkii awoodi karo oo wax caa'iqo ka hor istaagaya oonan jirin waa cibaado fadli badani inuu sameeyo haddaysan qofku wax dhibaayaho ka hor istaagaya aynan jirin saddexdaa maalmood inuu bil walbaba ka soomo hadduu isku dayi karo inuu isku dayo waa cibaadada aad u qiimo badan wey nabiyulaahi maxamedaa dardaarmay calayhi salaatu wasalaam weliba saaxiibkiiba u dardaarmay si gooniya ugu sii sheegay inkastoo ummaddu ay la wadaagayso siyaamka yacni uu ku booriyo oo sunnada ah saddexda maalmood keliya ma aha soonka ay sunnada ku tirtirsiiso dadka yani intaan keliya maaha way ka badantahan ujeeda way ka badan tahay waxaa ka mid ah ramadaanka hadda markuu naga dhammaado bisha shawaal aan galno yacni sawmu sittata ayaamin min shawaal waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay qofka soomo saddex lix maalmood bisha shawaal ka soomo fakaannahu saama dahra kullah isagoo sanadkao dhan soomay ayuu asna la mid yahay buu leeyahy waxaa la mida soomu yowma carafa maalinta carafo ay muslimiintoo dhan taagan yihiin waa inuu soomaa carafo maalinta ay muslimiintu wada taagan yihiin dadka aanan ayaga xajiyeynin maalintaas sunnay u tahay inay soomaan laakiin qofka xaajiga looma oggola ilaa inuu yahay ou yacni maarata mutamatic yahay hadyigiina ounan wakhtina haysanin ou ku soomo hadyina uusan xoolana qali karin toban maalmood baa laga rabay saddexdii marka uu xaramka ku soomi lahaa ayuu ka dhigaya laa ba'say leeyihin culammadu waa soomi karaa saasay yidhahdeen laakiin soonka maalintaas dadka kaleo dhana loo ogolyahay inay soomaan ilaa qofka xaajiga mooye waxaa la mid ah bisha muxaram bisha muxaram iyadana maalinta sagaalaad iyo maalinka tobnaad yowma taasuuc iyo yowma alcaashura cashuuraa in la soomo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cashuuruu soomay sagaalka haddaan gaarana waa soomi doonaa buu yidhi laakiin ma gaarin horteedou dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taasaa ka mid a waxaa ka mid ah qofka hadduu awoodi karo yowma alithnain yowma alkhamiis labadaa maalmood inuu soomo nabigeenna soonka waa badin jiray maalinta isniinta ah iyo maalinka khamiista ah marka siyaamu alaaati ayaamin min kulli shahrin waa midda koobaad weeyaan kan labaad waxa weeye wa rakcatay duxa salaada duxada ah yacnii inuu qofku tukado salaada duxada laba ragca ugu yar barqadiyaana la tukadaa waxaana la tukadaa wakhtiga ay qoraxdu ay irtifaac samaysay qadra rumxin ayaa la yidhaahdaa wakhtigeedu ilaa qubayla zawaal intay bartamaha ay ka leexanayso dhinaca galbeedka ay u leexanayso laga gaaro waxaa la rabaa intaas ayuu wakhtigeedu yahay salaasax markii la tukado waad ogtihiin ilaa qoraxda ay soo baxdo lama ogola oy qadra rumxin ay soo kor noqoto salaad in la tukado lama ogola daxadu waxay bilaabataa markii ay qadra rumxin ay soo noqoto qoraxda kor u soo baxdo xoogaa ayay bilaabataa ilaa yacni wakhtigaa bartamaha ay ka gaarto muddadaasaa la tukani laba ragca ugu yar sideed ragca ugu badan sideed ragca ugu badan wuxuu maaragtay ay nusuusta ku tilmaamtaa labadaa ragco aad tukato qofkii raba labuu ka tukan karaa afaruu tukan karaa lixuu tukan karaa sideeduu tukan karaa kan ugu badan sideeduu tukan karaa barqada midda la tukado weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofka mar alla markii waaga uu u baryo in xubin kastoo xubnihiisa ka midi sadaqa ay ku waajibayso inuu ka bixiyo maxaa la yidhahda saddex boqol iyo lixdan xubnood buu leeyahy maa la yidhahda ayaa la dhahaa dadka ay lagu sheegaa xubin kasta kulligeed sadaqa inaad dhiibta baa laga rabaa oo wax bixiyo waxa kulmin karo sadaqadaasi waa labadaa ragco uu qofku tukado maxaa yeele nebigu wuxuu leeyahay waxa waa yusbixu calaa kulli sulaama min axadikum sadaqa qof kasta xubnihiisa sadaqa ayaa ahaanaysa buu leeyahay riwaayo kale waxa waa annahu yusbixu calaa kulli aadamiyin kula yowmin alaaamiatin wa sitiina sadaqa saddex boqol iyo lixdankiisii xubnood waxaa weeye saddex boqol iyo lixdan sadaqa ayaa dushiisa fuuraysa qof kastoo bani aadam markaasuu wuxuu yidhi fa kullu tasbiixatin sadaqa subxaana allah hadduu yidhaahdo waa sadaqa wey wa kullu taxmiidatin sadaqa wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilah kasta uu yidhahdo waa sadaqa wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kastou yidhahdo waa sadaqa wey wa amrun bilmacruufi sadaqa dadka uu wanaagga faray khayrka uu faro waa sadaqa wey wanahyun can ilmunkari sadaqa yacnii dadka oo munkarka laga reebo waxyaalaha xaaraamta laga reebo xunxun waa sadaqa wey markaasuu intaa markuu yidhi wayujzi'u min daalika arrinkaasoo dhan waxaa kaa gudaya buu yidhi ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa laba ragco uu tukado barqadii uu tukadabaa kaga filan ayada intii o dhan ba kuu gudaysa sadaqadii oo dhan xubnahaada ay kaga baxayaan marka waa sunno aad u fiican qofka inuu daa'imana ay u fiican tahay sababta markaa gurigaada ka baxayso adoo weyse qabaad ka baxaysaaba soo maaha haddaad waxadii tukato adoo weyse qaba baad ka bixi midda saddexaad oo yacni maaragtay nebigu u dardaarmay abuu hurayra waxa weeyaan in uu witriyo intuusan seexanin ka hor witriga waa sunna mu'akada weeye bacdu alculamaa waa waajibay gaarsiinaan laakiin sida saxiixa waa sunna mu'akada ah weeye maxaa yeele waxay u deliishanayaan inaysan waajib ahayn ninkii nebiga u yimid oo shanta salaadood haddaan guto soonkayga aan soomo sakadayda aan la baxo wax kale miyaa dusheeda saara laa ilaa an tatawacuu nabiga dhihi jira maya ilaa an tatawac inaad sadaqaysanayso wax un la imaanayso adigo naafilo iyo sunno mooye marka waajib ka mid ma aha ee waxa weeye witrigu waa sunna mu'akada weeye nebiguna waa ku booriye dadka wuuna daa'imi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam xadaran wa safaran sawaan kaana fi safar ow fi lxadar ama ha nogaado ama ha maqnaadee nebiga mar kasta hadduu safar ama ha jiro ama yuusan jirin waxa weeye wuu daa'imi jiray witriga wuu daa'imi jiray weye witriga wakhtiga la tukado waa bacda alcishaa salaada cishaha markii la tukado ilaa tuluuci alfajriga fajarka uu ka dhasho wakhtigaasoo dhan wuu jira nabiga awalka wuu witriyey habeenka awalkiisa awal leyl wuu witriyey nebiga dhexdiisa oo wasadkii ahna wuu witriyey aakhir leylna wuu witriyey arrinkiisu marka wuxuu ku dambeeyey kaana aakhiru amrihi inuu aakhir leyl nabigu soo kaco ilaa ilaahay uu ka oobsado markii ay yacni habeenkii qaybtiisa dambe intuu soo kaco inuu ilaahay caabudo oo witriga uu tukado ayaa wakhtigiisa uu ku maarata ku dambeeyey witriga hal ragcaa ugu yar haddaad cishaha tukato awalka aad rabto haddaadan inaad soo kacayso aadan ogeyn qofka inuu soo kacaayo aanan ogeyn oo hurdada inay la tagto ka baqayaan waxaa la rabaa inuusan witriga horay oo u tukado cishaha markaad tukatid witrigaada ku dar salaada sunnada markaad tukato witrig waad samayn kartaa hal ragcaad tukan kartaa saddexaad tukan kartaa shan baad tukan kartaa witri waa tirada isdheer wey tirada kisiga la yidhaahdo weeyaan toddobaad tukan kartaa sagaalaad tukan kartaa kow iyo tobanaa ugu badan nabigeenna salaad uu tukado waxaa ugu badnaa kow iyo toban ragco weeyaan marka salaadaas ilaa fajarka uu ka dhashana waa daa'imaysaayo waa lagaa rabaa inaad maaragtay tukataa lagaa dooni wey saddexdaa arrimood saddex sunno ahoo sunno wanaagsan wey qofka muslimkaana inuu isku dayo cibaadadan waxyaalaha iimaanka kobciyo oo qofka iimaanka waxaa la yidhahdaa sida hadaayiba soo sheegnay waa mitlu shajara geed oo kale weeye waxay u baahan tahay waraabin geedka haddaan la waraabinaynin biyo uusan helaynin ma noolaan kara waa dhimanayo waxa waraabinayo waa cibaadadii saqigeedu wuxuu noqonayaa cibaadadaas daacaadkii soonka iyo sadaqada iyo maxaa la yidhaahdaa salaadii iyo tasbiixdii iyo taxmiidkii birul waalideynka ixsaanka malhuufiinta fuqarada kalimaadka kelimadda saxiixa ah oo wanaagsanoo walaalkaas huruurka gelin karta iyo wixii lamid ah weeyaan saddexdaa arrimood marka inuu qofku ku dadaalo waa shay maarata aad u wanaagsan weeye alxadiidu asaabic walcishruun marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii saaxiibkaybaa ii dardaarma bialaain saddex siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood oo min kulli shahrin bil walba aan ka soomo wa ragcatay duxaa labadii ragcoo barqadii aan tukanayana waa ii dardaarma wa aan uu tiray inaan tukado witrigii qabla an anaama intaanan seexanin ka hor inaan tukadana waa ii dardaarmay alxadiiu athaamin walcishruun xadiidka sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal alay wasalam ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadu ila halaba fasadiduu waqaaribuu waabshiruu waاstaciinuu biاlkhudwati wاlrawxa wa shayin min addulja muttafaqu calayh wa fii lafdin alqasda alqasda tablugu xadiidkaa sideed iyo labaatanaad abuu hurayra ayaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina addiina diinku yusrun mid sahlan weeye oo fudud diinta islaamku ilaahay nabiyulahi maxamed u soo dhiibay diin culus ma ah waa diin sahlan walan yushaadda yacni iskuma adkeeyo oo iskuma dhibo addiina diinkii axadun qofna yacni muqaawama lama sameeyo waa lama legdamo lama diriro iskuma adkeeyo oo lama diriro ilaa hadduu diinka la dagaalamo oo isku adkeeyo huluwi uu la yimaado halabahu diinkiibaa ka adkaanay diinka ka adkaanaya yacni muqaawamuu sameeyey diinkiibuu la dagaalamay waxaan jirin buu ku daray waa isku dhibay meelaan mowdicu tashadud ahayn ayuu ku tashaduday meel aanan huluwi u baahnayn buu huluwi ku sameeyey waxaa kada qofka noocaasoo kala sameeyey diinka ka adkaanaya sidaa darteed buu nebigu wuxuu faray fasadiduu sawaabka laazima wey ilzimu sawaab sawaabkii shayga sawaabka la yidhaahdo oo sadaadka ah laazima wa qaaribuu u dhowaada haddaadan sadaadkii laftiisii sawaabkii aadan gaari karaynin qaaribuu dhowaada oo u dhowaada yacni maarata sadaadkii iyo sawaabkii u dhowaada wa abshiruu bishaaraysta mar kastaba diinku waa bishaare bishaare ka dhigta weeye wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati aroortii oo subaxda hore ihi iyo warawxati caraadadii oo wixii galabtii casarkii iyo wixii ka dambeeye ihi ayadana kaalmaysta socodkeedii iyo wa shay-in wax un oo min adduljati mugdiga ka mid ah wax un yacni xoogaa habeenka mugdigiisa min dulaami leyl ka mid ah kaalmaysta xadiidkaas waa muttafaq calayhi weeye waxaana soo saaray bukhaariyo muslim qaybtiisaa hore وكذلك إمام النسائي iyo maaragtay ibnu maajah imaam axmedna way soo saareen riwaayadan dambe waa fii lafdin uu leeyahay waa riwaaya bukhaari oo wata weeyaan imaam albukhaari baa la gooniye wuxuu yidhi walqasda alqasda war ilzamu lqasda ilzamu lqasda laazima dhexdhexaadka weligaa gadaalna ha u dhicin horena ha aadin maaragtay ha dheerayn dhexdhexayso alqasda alqasda dhexdhexaadsada oo dhexdhexaadsada tabluqu waad gaaraysaa muraadkiinni maxaa yeele qofka marka uu yacni maaragtay dheereeyo isbiidkiisa uu badan yahay oo diinkiiba uu rabo xowli inuu ku dhaafo waa ka dhex baxayaa diinka laftiisa waxyaalaha hadda khawaarij qabsaday oo kale soo maaha nebiga muxuu yidhi yamruquuna min addiini muruuqa asahmi min alramiya khawaarijta yacni diinkaa waxay uga dhex baxayaan sida markii fallaarta lagu gano ugaarta a ku ganto ugaarta nin xoogla markuu fallaarta ku gano yacni fallaarti way ka dustaa waa ka dhex baxaysaa sida ay fallaarta uga dhex baxdo oo kale ayay diinka uga dhex baxayaan bu sababta meelaan mowdicu tashadud ahayn ayay isku adkeeyeen wakadaalika dadka khuluwiga sameeyo oo ku xadgudbo nusuustii iyo diinkii qasdiga ahaa ee dhexdhexaad ka ahaa ka tallaabo oo khuluwiga sameeyo oo maalan cibaadadii ilaahay lahaa inta ka tallaabaan makhluuqaadka wax ka siiya waa quluwi lafteeda owliyadiibuu baryaya dadkii ahluqubuurka ahaabuu ilaahay caafimaad iyo owlaad weydiisani yacni risiq weydiisanaya waxaan cidna heli karin allah mooye uusan bixin karin boo bani aadan meyd ah buu waraysanaya ama jinni buu waraysanaya jinni buu caafimaad weydiisani jinni bay caafimaad weydiistaan dadka hadda booranaha iyo mingiska iyo wadaadada iyo soomaalida faqburaalaha dhahaan caafimaaday weydiistaan soo maha cudurkaada waa la arkay habruhu waxay dhahaan caafimaadkaada ha la arko yacni inuu asaga cudurka caafimaad keeni karoo kale inuu caafimaad leeyaho kale waa baryo soo uma jeedi isaga caafimaadka keenaya marka huluwigaasoo kale qofka noocaasoo kala sameeyo waxaa weeye diinku ka dusaa waa ka dhex baxaya xadiidkaas marka waa xadiid runtii aad iyo aad kulminaayo wisaayo qaali ah dardaaran qaali ahoo naafica kulminayo oo tusayo diinkan inuu yahay diin sahlan oo yusri uu ku dhisan yahay ilaahay qur'aankaa subxaanau wa tacaala waa waa wax badanuu noogu sheegay diinku inuu diin sahlan yahay ilaahay inuu nala doonayo fudayd yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra yuriidu allaahu an yukhafifa cankum ilahay inuu idinka fududeeyo buu doonaya yacni soo uma jeedi nabigeenna wuxuu leeyay yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiru dadka diinka u sahla yani una bishaareeya ha ku cuslaynina ha ka cayrinina diinkii maanta dad waxaan u malaynaa soomaalida diinka inay iyo wadaadada isku qiimeeyaan ninkii cimaamad usoo qaato qamiis wato waa wadaad waayey ku leeyihin shiikhu waay ma fiirinayaan waxa uu watay muctaqadkiisa waxa uu yahay ma fiirinayaan waxaa laga yaabaa diinka dhan inuu uga tago ficilada nimanka wadaadadaah oo cimaamadaha wata ay soomaaliya gudahooda ka samaynayaan inuu qofkan yidhahda diintu soo tan maaha islaamaa la isku xukumaya waxa hadda socdo soo maaha qofkiioo midida lagu korsoofaynayo islaamkuma qabo qof midi lagu korsoofeeyo sooma arki xayawaankaa la yidhi markii xataa aad qalayso midida meel kale kusoo soofee ha tusin hortiisa inuu ku soofaysan lama ogol soo maaha diinkiiba saan inuu u arko qofka madaxa laga gooyo lasoo tuuro halkaa lagu soo tuuray islaamkaa keenay leeya diintaas islaamku shaqo kuma leh waa beri wey waa ficil ay afcaal dad aan diinta garanaynin ay sameeyeen ay ka mid tahay wey diinka ma garanaya xuquuqda qofka muslimka uu leeyahay muslimka dhiiggiisa waa xaaraan hadduu qof muslima diinta ku dhaqmayo ou yahay qof muslima dhiiggiisa marna xalaal uma noqonayo laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah ila biixdaa alaain saddex arrimood unbuu ku bannaayey qof laa ilaha illa allah maxamedun rasuululah yidhahdo dhiiggiisa kuuma bannaan inaad ku xalaashato xafiis dowladoo ka soo baxay iyo nin qaraabadiisaho oo maaragtay xildhibaanuu taleefon u diray iyo taleefonkaa laga hela mobaylkiisaa laga hela loo dila kow looga siina diintee qabto marka diinku ma qabo diinka ilaahay subxaanau wa tacaala waa gooni dhaqanka dadka aanan diinkan fahmin ama maaragtay masaalix kale iyo dano kale watana waa gooni wey qofka inuu isku khaldama ah yacni heer ay dadku waxay yani gaarsiinayaan maanta dhaqamada dadka maaragtay magaca diinta iyo sifaatkii diinta sheeganayo waxay gaarsiinaya dadka inay diinka ka ceyriyaan nebigana wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiru dadka u bishaareeyo ha cayrinina buu yidhi diinka ha ka cayrinina adigana diinkaada inaad ka cararta ma aha dhaqan nin ou leeyahay oo la yimid oo alla kula xisaabtamaya adiga diinkaada ha uga tegin diinkaada ku sugnow taasaa la rabaa waxaa dhici karto hadda in la yidhaahdo haddii lacalla laasaa maxalla ilaahay ma qadaro laakiin maadaama niman cimaamado guduudan ay dalka hayn jireen qaybo ay ka haysan jireen berri haddii ayagu ama laga adkaado ama meesha ay ka baxaan inay qolada la dagaalamaysa yidhahdaan ninkii cimaamad guduudan watoo dhan dembi looga dhigo sida haddaba waxay dhihi waa xamaray ka dhacday dhahan waxay yidhahdeen koofidaan barawaaniga baart koof barawaaniga ninka qaato koofidii shariifeynka waayo murtadiinta koofidooda waa leeyihin cimaamada guduuda ninkii qaatana waxay leeyihiin waa al-shabaab iyo khawaarijtii waa leeyihin kuwa kalena suufiyadii suufiyada lafteeda ninkii cimaamad guduudan wataaba waxay u arkayaan cimaamadan waa labis nin walbaana qaadan karo koofida say labis u tahay oo nin walba u qaadan karo waa miqyaas aad u liito waxa lagu qiyaasa bay ka mid tahay wey marka waxaa la rabaa diintan ilaahay subxaana wa tacaala siday tahay in looga tarjamo aan looga cararin yacnii waxay wuxuu ii sheegeen ninba wuxuu yidhi hargeysa waagii wadaadada maxamed siyaad barre dowladdiisii ay wadaadada culammada ay dileen oo dhaxalka iyo markii laga hadlaayo nimankii naagaha siman uu yidhi oo wadaadadii tobanka ahaa la dilay oo meesha ka hadlay baa waxaa soo baxday magac la yidhaha wadaad xume wadaad xume bay bixiyeen kacaanka u bixiy wadaad xume marka nin cimaamad wato oo hargeysa maraya kulaha buu u yeeray ninaa yidhi war wadaadow wadaadow wadaadow uu yidhi marka cimaamadu wataa ma ogtahay markuu wadaadow wadaadow dhowr jirayo inta fiiriyey wadaad xumana magaalada waa ka socotaa soo maaha war jinnaa wadaadahe ordaga tago yidhi jinnaa wadaada jinnaa wadaada marka jinnaa wadaada inayna gaarto sax ma aha jinnaa wadaada inaad gaarno maaha cimaamadaada ha uga tegin diinkaada iyo tawxiidkaada ha uga tegin cid kasta ha timaado diinkaaga iyo tawxiidkaada ilaasho marka waxaa la rabaa inaanan arrimahaas uga cararin waa lagu dilayaa iyo qofka maaragtay diinkaadii inaad u beddesho cabsi darteedna lama ogolo wey marka xadiidkan wuxuu yidhi ina diina yusrun diinku waa diin sahlan buu yidhi nabigeenna odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka in dadkana loo sahlaa la rabaa walan yushaada diina axadun ilaa halaba diinka qofna lama dagaalamo iskama horkeeno iskuma adkeeyo ilaa wuu ka adkaanaya diinka ka adkaanaya diinkaoo kaa qaalib noqonaya mawdicu tashadud meelaan ahayn boos aan laisku adkayn haddaa isku adkayso waa kaa soo haraya adaa adaa marka dambe bannaanka istaagaya marka waxaa la rabaa ha isku adkaynin diinkan wixii sugnaada qaado waxaan sugnaanin ka har cibaadadaada qasdi ha kuu noqoto sidaasaa la rabaa waxaad awoodi karto isku kalif diinka waxaad waxaana la amroo dhan waa maarata waa wax sahlan oo aan ka bixi karna wey nebigu mar kastaba wuxuuna faraa dhexdhexaadka wuxuu yidhi fasadiduu toosnaada oo sawaabka waafaqa wey sadaadka waxaa la yidhaahdaa waa asawaabu wey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquuluu qawlan sadiida ilaahay leey hadal sadiida dhaha sawaab baa loo jeeda hadal toosan oo quman dhaha marka diinkaada sawaab ha noqo wa qaaribuu oo u soo dhowaada haddaadna sadaadka gaari karin kuu u dhowaada iska dhiga soo gaara wa abshiruu bishaaraysta oo ilaahay subxaana wa tacaala markaad caabudo oo muwaxid tahay oo diinkaada iyo caqiidadaada ilaahay u barax tirto ilaahay subxaana wa tacaala inuu bishaaro iyo khayrku siin doono diinkan ku bishaarayso bishaaraha la raba markaasuu nebigu wuxuu noo sheegay wastaciinuu bilqudwati waalrawxati wa shayin min addulja saddex waqti buu noo sheegay xadiidka waxaa lagu khatimay saddex waqti saddexda waqti waxa waaye alqudwa waxaa loo jeedaa ama alqadwa waa awal nahaar maalinta bilowgeeda wey waalrawxatina waa aakhir nahaar maalinta aakhirkeeda wey wa shayin min adduljana waa yacni qismun min alleyl zaman min alleyl miqdaar min alleyl habeenka qayb ka mid ah wey saddexdaa waqti kaalmaysta buu yidhi nabiga kaalmuu ku cabir wastaciinuu buu yidhi see loo kaalmaysanaya yacni waqti saddexdaa waqti wuxuu nebiga u tilmaamay qofka musaafirka haddii saddexdaa waqti uu socdo masaafo dheeroo jari karaa soo maha subaxii intaysa qoraxda kololaanin qofka lugaynayo muddo dheeruu goyn karaa cabbaaruu socon karaa hadduu duhurkii markuu nasto casarka wakhtigiisa la gaaro wuxuu socon karaa masaafo dheer bacda casar ilaa qoraxday ka dhacdo habeenkiina masaafo dheer uu goyn kara marka saddexdaa waqti safarkooda oo adduunka ah masaafo dheer soo kuma goyn karo sidaasoo kale masaafada aakharo u kaalmaysta yacni si aad saddexdaa waqti u kaalmaysto salaada subaxii masaajidda imow habeenkii cishaha mugdiga uu yahay yacni maarata masaajidka jamaacadii imow oo soo tuko maxaa la yidhaahdaa salaada saddex casarkii salaada casar imow oo salaadihii masaajidka ku xiran saddexdaa waqti cibaadaadkooda badi jamaacaadka ilaali masaajidii ku tuko saasaa loo jeeda waa waxa adig kugu kaalmaynayo aakharadaada in aad darajo dheer ilaahay uu jannada kugu siiyo waxaad ka helaysa buu ka mid yahay oo alle kugu gaarsiinaya buu ka mid yahay wey الحديث الثامن والعشرون مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر diinku waa mid sahlan walan yushaada diina axadun diinka qofna lama quwaytamo lama dagaalamo oma lama legdamo ilaa hadduu la legdamo halabahu diinkaa ka adkaanay fasadiduu dhexdhexaysta waqaaribuu yacni maaragtay dhodhowaada oo sadaadka u dhowaada wa abshiruu bishaaraysta oo ilaahay nicmada idin siinaya ku bishaaraysta aakharo wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati waalrawxa aroortii iyo subaxii iyo wa shayin min addulja habeenkii qayb ka mid a mugdigiisa kaalmaysta muttafaqun calayhi wa fii lafdin walqasda alqasda laazima dhexdhexaadka laazima tabluqu tabluqu muraadkaad lahaydeen waad gaaraysaane qasadka laazima baa la leeyahay alxadiid altaasic waalcishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun xaqulmuslimi qofka muslimka xaqa uu leeyahay calalmuslimi muslimka kale uu ku leeyahay sittun lix wey qof kastoo muslima qofka kale walaalkiisa lix xaquu ku leeyahay qiila waxaa la yidhi wamaa hunna yaa rasuula allah lixda xaqaahu qofka muslimka walaalkii uu ku leeyahay waa maxay qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi idaa laqiitahu haddii aad la kulanto walaalka fasallim calayh assalaamu calaykum dheh salaam waa xaquu kugu leeyahay wey waa midda koobaad ka labaad wa idaa dacaaka hadduu kuugu yeedho martiqaad iyo maaragtay weliimo iyo wax lamida uu kuugu yeedho fa ajibhu ajiib oo ka aqbal waa midda labaad wey midda saddexaad wa ida istansaxaka hadduu nasiixo kaa dalbo inaad waaniso waano iyo nasiixu kaa dalbo fansax lahu u nasiixee midda afraad wa idaa catasa haddii uu hindhiso hindhiso uu la yimaadaa oo fa xamid allaaha alla uu mahadiyo oo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo fashammidhu farax geliyo u ducee ducadii ku farax geli farax geli waa midda afraad wey tan shanaad waxa weeye wa idaa marida haddii uu jirrado walaalkaaga muslimka facudhu soo booqo soo ziyaaro walaalkaa jirrado u tag booqo waa xaquu kugu leeyihiin midda lixaad waidaa maata haddii uu dhinto fattabichu raac janaasadiisa raac oo wax ka soo aas walaalkaaga muslimka janaasadiisa wax ka tuko waxna ka soo aas weeye rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku wariyey wakadalika imaamu muslim bukhaarina waa uu soo saaray wakadalika abu daawuud ibnu maajah iyo nasaa'i iyo imaam axmed intaba waa ay soo saareen marka qof kastoo muslima walaalkiisa muslimkaa xuquuqdaasuu ku leeyahay waxaa loo hormariyey idaa laqiitahu fasallim calayh salaamtu waa duca waay qofka mar alle markaa la kulanto ducadaba ku bilow assalaamu calaykum labada qofood midka fadliga badan waxaa waaye man bada'a bisalaami qofka assalaamu calaykum la hormaro baa ka ajri badan kan kale ajar badanuu ka helaya marka salaam waa kugu leeyahay salaamta haddii uu ku salaamo adigana waajib waxaa kugu ah raddu salaam inaad salaamta radiso waajibay noqonaysa tan hore salaamta waajib ma ahayn laakiin markii lagu salaamo waa waajib waa inaa markaa wacalaykum asalaam tidhaahdaa weliba mid ka fiican waraxmatullahi inaa ugu dartidaa lahaa maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyay waidaa xuyiitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha radka waa laguu ogol yahay inaad tidhahdo wacalaykum asalaam assalaamu calaykum markuu ku yidhi wacalaykum asalaam inaad tidhahdo waa radkii wey faxayuu biaxsana minha waxa weeye markaa tiraa wacalaykum asalaam waraxmat ullah hadduu asaga kugu salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi adna wa barakaatuhu ugu dar hadduu wa barakaatuhu hadduu ku yidhaahdo wa makfiratuhu ugu dar adigana nusuusta waa ku timid intaba yacni inaad ku darto weeye marka salaamtaas waxyaalaha waxay ka mid tahay dadka muslimiinta isku jeclaadaan salaamta waa duco walaalkaa u duceynayso badbaado allaha dushaada yeelo waxunoo dhan allah kaa badbaado meeshaad dhihi lahayd war bal iska waran haddaad tidhaahdo iska waran aa ku bilowda meesha assalaamu calaykum dhihiday hadduu ku yidhaahdo iska waran markaad tidhaahdo wallaahi xala ma seexanin gaajaa i haysay xale xanuun baa i qabtay cudurkaasa maxaa u qaban kartaa maxaa uma samayn karta marka iskaga ducee wax kasta ha qabo walaalka assalaamu calaykum dheh iska waran ha ku bilaabin assalaamu calaykum dheh ducadaas baaba anfacaysa marka hore wey ducadaas waa laisku jeclaadaa sida nebigeennaba uu yidhiba wuxuu yidhi xadiidkan uu warinaayo imaamu muslim fii saxiixihi oo ku warinaayo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadihi allihii naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay allihii naftayda ay gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartay laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu jannada ma gelaysaan ilaa ilaahay aad rumaysaan walaa tu'minuu iimaanna laydinkamaba helayo xataa taxaabuu ilaa aas jeclaataan dadka muminiinta ilaa is jeclaada markaasuu nebigu yidhi asbaabta laisku jeclaanayo uu tilmaami aw afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma ydin tusaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan haana tus rasuulka ilaahayo wey markaasuu yidhi afshu salaama baynakum salaamtii faafiya dhexdiinna oo assalaamu calaykum dhaha marka assalaamu calaykum in la faafiya la rabaa la badiyo soomaalida inta badan waa nugu cusub tahay inkastoo dee salaamta ay jirto kutubta lagu akhrin jiray laakiin xagga dhaqanka yani wax un labaatameeye sano ku siman ama wax lamida baa salaamta in laysi salaamo ay aad u soo badato ka hor ma aanan aqoonin aniga nairobi kow iyo siddeetankii maraan joogay koox dhan ba assalaamu calaykum la dhihi jiray rag ba assalaamu calaykum lagu magacaabo sababta waxa weeye gabdhihii gabdhaha xijaaban assalaamu calaykum u bixiyeen sababta waxay leeyihin dadka markay salaamayaan assalaamu calaykum ay ku salaamay markaasa waxaa loo bixiya asalaamu calaykum marka waxaad garanaysa salaamta inay hariib ku tahay waa siddeetan iyo kowdii hadda salaamta hariib ay ahayd marka waxa waaye alxamdulilah hadda waa nasharisa cid walba kulligii salaamtaasay maaragtay way wadaan waana la salaama marka waa salaamta waxyaalaha laisku jeclaaday ay ka mid tahay islaamkuna uu noo jideeyey xaqna qofka muslimka uu kugu leeyahy tan labaad waxa weeye walaalka hadduu kuu yeero inaa ajiibto waidaa dacaaka fa ajiibka buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii raashin uu kuugu yeero waad ajiibaysaa waad raacaysaa xataa haddaad sooman tahay soon sunnaa waa inaa u afurtaa soon waajiba maya laakiin soon sunnaa hadduu yahay oo ii afur ou ku yidhahda ilaa ilaa kaale weliimadan iyo murtiqaadkan igala qaybgal baarinimo walaalka ugu samey soonka buri markaas walaalka alla cunadaada wado maalin kaleeto soonkaada soon tan saddexaad hadduu nasiixo ku weydiisto oo yidhaha warkaalaniyo ii naseexee maalan guur buu rabaa yacni waxa weeye ninbaa wuxuu rabaa gabadhiisi inuu nin siiyo ninbaa ka soo doonay wuxuu ku leey ninkaas ma taqaana aqoon maxaa u leedahay gabadhaydaan rabaa inaan ku aaminiy waxaa ka taqaano aad u sheegaysaa ninka hadduu rabo gabarh inuu doonto gabadhaas yacni uu yaqaano inuu weydiiyo yidha war gabadhaasee tahay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo waxay tahay inaad warbixinteeda siisa baa lagaa raba wahaakada hadduu tijaaro gelayo meeshii ay khatar kaga imaanayso ka celi walaalka hadduu aad qiyaasayso inaad ku najaxayo naftaaduna ay jeceshahay u yeelo galdheh waa ka faa'iidaysaa marka adiga waxaa lagaa rabaa nasiixada inaad la timaaddo ooda walaalkaaga muslimkaa qish aadan ku samayn inaadan khiyaanin nasiixada siday tahay inaad u sheegtid baa la rabaa aad tidhaahdo maaragtay yacni nasiixadaas wixii danta iyo wanaagga ugu jiro inaad adiga u sheegto midda afraad waxaa weeye wa idaa catasa faxamida allaaha marka uu hindhiso oo ilaahay uu ku mahadiyo baa layidhi fashamidhu markaas farax geliyo u ducee maxaa yeele hindhisadu shay waxaa weye waa nicma ilaahay qofka uu siiyo neef iyo hawo ku xirneyd baa ka soo baxay hawo ku xirneyd baa qofka ka soo baxay yasiridda ilaahay uu kuu yasiray waxaa jidhkaada ku jiray oo iska soo saaray inuu qofku yidhaahdo alxamdu lilah inuu yidhahdo allihii iga keenay waa waa nicmo wey markuu ku mahadiyo walaalkaaga waxaa la rabaa inaad tidhaahdo markaad uu maaragtay alxamdulilah yidhahdo yarxamuka allah inaad tidhahdo ilaahay ha kuu naxariisto u ducee markii walaalkaa oo yarxamuka allah ku yidhaahda adiga hindhisayna yahdiikum allah wayaslix baalakum inaad tidhaahda baa naloo jeedin ilaahay ha ku hanuuniyo arrinkaagoo dhanna ilaahay ha kuu hagaajiyo xaaladaadoo dhan ilaahay ha hagaajiyo qofka inaad tidhaahda laakiin qofka marka loo ducaynayo hal shardi buu ku xiran yahay waa inuu ilaahay ku mahadin hadduu inta hindhiso oo iska aamuso ama sida gaalada soori ay dhahaan asagana soori u dhaho markuu qofku hindhiso duco ma leh soo maaha a duco ma laha looma ducaynayo markaasoo kale naftiisa unbuu dagaalaya cid kaloo dagaalamaya ma jiro isla khayrka asagaa isdhaafiye ducooyinkii o dhan asagaa isdhaafiyey waa inuu alxamdu lilah yidhah hadduusan alxamdulilah dhihin aamuso lama siinayo ducadaas lama siinayo loo ducayn maayo waa laga aamusa waxaa kaloo la mid a haddii saddex jeer uu hindhiso oo aad saddexda jeer u ducayso mar afaraad hindhiso uu ku daro waa jiran yahay allah ku caafiyaa leedahay caafaak allah dheh ilaahay ku caafiyadha markaas kabacdi tan shanaad waxaa weeye haddii uu jirrado wa idaa marida facudhu hadduu jirrado walaalkaa soo booqa baa layidhi qofka mariidkaa adiga waa jiran karta marka qofka mariid uu jiran yahay ama isbitaal ha ku jira ama guriga ha yaalla dadka soo booqanaya u imaanaya waa ku farxaya wehelay u noqonaysa ku farxaya u imaanaya walidaalika qofka qofka gurigiis ku soo ziyaarto ama isbitaal ku ziyaarto oo walaalkiisoo jiran soo ziyaarto dadka kale ulama noqon maayo waa ka yacni nin walaalkiisahoo ka naxay inuu yahay buu u arkaya wuu jeclaanay haddii ilaahay uu cudurka ka qaado marka qofka saaxiibkaaga qofka muslimka qofka qariibka aqoonta ama aqoo ha aqoonin qofka muslimka xaquu kugu leeyaha weeye inaad mar walbaba soo ziyaarato ayaa la rabaa waxay dhahaan culummadu mar haddii la ziyaartana waa inaanan fadhiga lagu dheeraynin qofku waa jiran yahay u ducee ducadii nebiga ugu ducayn jiray adkaartii ku akhri markaa kabacdi ka soo tag wakhtiga ha ku dheerayni hadduusa asaga ku codsanoo ku dhihin ila joog uusan ku dhihin hadduu asaga wehelkaa dhiganayo ku reebto waa baabkeeda laakiin laguma daaho waa laga dhaqsadaa weeye tan lixaad oo ugu dambayso qofka markuu dhinto raac buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalkaaga muslimka janaasadiisa raac maxaa yeelay salaada markaad ku tukato walaalkaa waa u ducaysay janaasada markaad ka qayb gasho waa duco janaasada oad u ducaynayso waa mid weyn midda labaad ajar baad ka helaysaa janaasada aad tukatay haddii markii janaasada lagu tukado dabadeed intaad raacdo qabrigiina aad wax ka aastana laba yacni ajar baad leedahay oo tiiba ay la eg tahay halkii ajarba buurta uxudoo madiine ku taalla ee la eg tahay ayuu qofku helayaa waana xaq walaalka muslimka kugu leh inaad u ducayso janaasadiisa aad ka qayb gasho marka itibaacu ljanaa'is horta waa xaq ilaahay oo waa la is amrayo qofka muslimka in janaasada lagu tukado waa la rabaa haddii marka qofka meel aan muslim joogin oo ku dhinto meel aan muslim joogin oo ku dhinto wax ku tukadayna aysan jirin janaasa alkhaa'ib waa loo tukanaya loo tukanaya sida nebigaba najaashi uu ugu tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waa xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq meydka uu leeyahay iyo xaq ay yacni dadka nool oo meydka qaraabadiisa ihi ay leeyihiin marka salaada janaasada iyo in la raaco oo xuquuqdaasaa ku jirta weeye ajar badanna waad ka helaysaa weye